الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالتوب لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد ولا لها مسلمين ee soomaaliyeed ee halkan iskugu yimid rag iyo dumarba assalaamu calaykum waraxmat ullah salaamtaas salaamtaas islaamka ka dambow mawduuca maanta aynu ka hadlayno ee ah sideeday ku hormari kartaa ummadda runtii waa mawduuc aada iyo aada aniga kulba sida fahmayeyda uu yahay aada ballaaran oo weyn waayo waayo waa in laga hadlo xalliga ummadda waxa u ah in laga hadlo waa in laga hadlo masaajidka ay ku sugan tahay ama kharbudaadda ay ku sugan tahay iminka in la tilmaamo meeshuu ka yimid in la tilmaamo marka lagu fiirso meesha looga bixi karana farta lagu fiiro waxaan u kala qaybinayaa marka ugu horeysa in la qaato way umad umma muslima ayaynu nahay kow inaan tilmaan ka bixinno nabiga calayhi salaatu wasalaam markii au u yimid quraysh muxuu ka qabtay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaan ku xudi doonaa xukunka oo wareega oo gacanta u gala dadaanan ahal u ahayn in laga hadlo dhibaatada ay leedahay xukunka oo ka wareega gacantii aaminka ahayd ee dadaan ahal u ahayn gacanta u galaahay dhibka ay leedahay oo ummadda kay usoo jiidi karto saddex waxaan ka hadli doonaa maxaa dhacay markii dawladdii soomaaliya ay burburtay oo ugu dambeysay waxaan ka hadli doonaa sida aynu ku sugannahay maanta ummad ahaan shan waxaan ka hadli doonaa ikhtilaafka ama yani ra'yaalka kala gidisan ee saaxadda dadka wadaadada waayo waa su-aal soo noqnoqota marka oo had ijeeraale kusoo noqnoqotoo tidhaahda ummaddu waa burburtee wadaadadu xagay ka taagan yihiin arrintaa ayada waxaan ka hadli doonaa xalliga mushkiladda soomaaliya muxuu noqon karaa aniga ra'yigayda waxaa jirta masaa'il fara badan oo dadku had ijeeraale ay yidhaahdaan sidee baa loo waafajinayaa waxa ka socda soomaaliya haddii dawlad laga sameeyo diinta islaamka iyo sidee baa lagu waafajinaya caalamka kalena ay ma ku leeyihiin marka in laga hadlo wax laga tilmaamo masaa'idka ijtihaadka u baahan qawaacidda fiqiga u baahan oo la tilmaamo markaas masaa'il alkubra lilqawaacid alfiqhiya alislaamiya ama usuul alfiqh alislaami inaan wax ka tilmaano markaas waxaan ka hadli doonaa markaas kii sideedaad ahmiyadda ay leedahay dadku inay tashadaan ayagu oo ay ummaddan u horseedaan inay ku najaxaan diintooda iyo aakhiradooda labadaba diintooda iyo adduunyadooda inay ku najaxaan waxaa u baahan in la qeexo wax laga sheego xadka qofka bani aadamka camalkiisu uu leeg yahay waa intee iminkuu qofku qaban karaa iftiisa isaga xuduuddasa laga rabaa waa maxay waxaan ka hadli doonaa markaasi in uu camalka islaamiga ma u baahan yahay iftiisa dhanba ummadda intaan la gaarin ma u baahan tahay in mas-uul la sameeyo hada jeer adag haddii ay u baahan tahay mas-uul in la sameeyo laga maarmaan ay nolosha qofka bani aadamka ay u tahay sidee baa loo dooranayaa mas-uulka ummadeed loo dooranaya yaa ahal u ah inay ummadda maamulaan tan labiyo tobnaad ee ugu dambaysa labiyo tobanka xubnood ayaan u qaybin doonaa mawduucan waajib iguma aha inaan kulligood dhammaystiro hal saac iyo bar iyo wax lamida inaan ku dhameeyo waajib iguma aha laakiin intaa labiyo tobankaa mawduuca aan sheegay wixii aan kasoo qaban karo mid walba ayaan isku dayey inaan wax ka idhaahdo waxaan sidaa u yeelay waxa weeye inaan xoogaa yar tilmaamo aniga siday fikrigeyga ay tahay fahamkayga uu yahay mawduucu inta uu toobnaan karo inaan ka hadlo waxaan soo qaadayaa marka asbaabta oo ummadu ay ku hormari karto kow ummad kasta oo muslimaho meel taagan oo noolaanaysa waxaa waajib ku ah inay nebi maxamed raacaan calayhi salaatu wasalaam haddayba yihiin dad muslima oo islaamka aanan ka been sheegayni laakiin muslima ee doonaya inay muslim ahaadaan oo muslimnimo ku noolaadaan kuna dhintaan doonaya inaan soo qaado haddii alla yidhaahdo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay dadku raacaan saxaabadii inay raacaan taabiciintii inay raacaan dariiqii islaamiga ahaa inay raacaan taas lagaa maarmaan ku ah waa waajib wey dadku inay raacaan nidaamkii nebiga inay raacaan waajib ay ku tahay marka ugu hor marka waa in la fahmo wey nebigu ma soo yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimid ummad sida soomaalidu u kala daadsantaha u kala daadsan u yimid wuxuu u yimid ummad qolo walbaaba ay degan tahay meel yaroo oo tuulaa ay degan tahay aan tuulo magaalo ahayn macnaha meel daaqsinho iyagu ay degaan buu u yimid nabiga qabiilo walbaana ay iyagu haystaan meel territory ah oo iyaga u gaara ay degan yihiin qabiilo kasta waxa u ahaa madax siyaasadeed waxa u ahaa duqa qabiilada waxaana askar u ahaa nimanka qabiiladaas ka dhasha askar u ahaa yani nimanka qabiiladaas ka dhashay yaa qabiilo walba askarteeda ahaa duqna waxa u ahaa ninkii sheekhulqabiilaha amarkaaba qabiilka la yidhaahdo ayaa u ahaa dhaqaalahoodu wuxuu ku salaysnaa xoolaha ay haystaan markaas iyagu siyaasadoodana waxay ahayd siday ula dhaqmaan qolo walba oo ayaga meeshaas ku degan siday ula dhaqmaan hadday tahay harbi iyo hadday tahay silmi intaba tacliimna waxay ka ahaayeen dadaan waxna aqrinin waxna qorinin ayay ahaayeen marka dad dhaqaalahoodu uu xadidan yahay siyaasadooduna ay xadidan tahay ciidankooduna uu kala qaysan yahay mas-uuliyiintooduna ay kala qaysan yihiinoo nin walba oo meel jooga ayay ahaayeen markii loo noqdo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu caqiidadii u keenay wuxuu ku dhaqaaqay kow waxa la yidhaahdo tawxiid اddiin waalcaqiida ayuu ku sameeyey marka ugu horrey waa risaalada ilaahay uu soo dhiibay subxaanahu wa tacaala tawxiid alcaqiidati waddiin iyuu nebigu kula yimid diintaa markuu u keenay nebigu oo ilaahay ugu soo dejiye u usoo dhiiday wuxuu ku dhaqaaqay in dadkaasi wax la baro oo markuu baray ka dambe quluu laa ilaaha ila allahu tuflixuu saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam aada nuubaanteenu horay aada u kacdeeni ilaahay aqoonsada saasuu nabigu ku yidhi quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu war ilaahay aqoonsada aada horay umarteena horay aada u kacdeena ilaahay aqoonsada saasuu nabigu ula yimid calayhi salaatu wasalaam tawxiid alcaqiida waddiin markuu ula yimid wuxuu ku dhaqaaqa nabigu inuu waxbaro dadkaa oo jaahiliinta ahaayeen maxaa yeelay umadu waxay wax ku hormari kartaa dadkeeda wax yaqaana ayay hore uga tagi kartaa intay hadda la egyihiin nisbadooda hadda intay nisbadoodu la eg tahay waxbarashada yay hore u kici karaan had jeeraale marka waxbarashadu waa dembi asaasiya oo ummadda najaaxeediiyo horokaceeda ku xiran hadday waxbarashadaasi mid naafi oo waxtarla ay tahay sidaa darteeda ayuu qur-aanka sajilay arrintaa ayada ah nabiga wuxuu lagu bilaab lagu soo diyo hawa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq inuu qofku waxbarto marka ah oo tacliinta lagu booriyo saas ayay ku timid calayhi salaatu wasalaam oo ku bilaabay wa fawqa kulli dii cilmin caliim inuu qof walbaa cilmiga uu ku sameeyo juhdi inuu ku sameeyo oo maanta maarkaysa inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilahay saasuu qur-aankiisa ku yihi subxaanahu wa tacaala nabiguna saasuu ku yihi xadiiskii bukhari ku wariya tacallamu alcilma faina alcilma bitacallum tafaqahu faina alfiqha bitafaqu bitafaqu war cilmiga barta cilmigu waa barasheed barta cilmiga buu yihi nabigu fiqhiga barta fiqhigu waa in qofku fahma diinteed barta man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin saasuu nabigu ku taxriiriyey xadiidkii muslim iyo bukhaari isla wariye ilahay qofku khayr la doono diintuu fahamsiiya fahma diinta buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigu wuu ku ammaana haweenka ansaarka khayrka haweenka ansaarka waxa weeye buu yihi inaanu ka reebinin tacliintii inaanay xushoodku ka reebinin oy diintii fahmeen ay barteen markay soo degtay xijaabka soo degay waxay bilaabeen yatalafacna bimuruuqihina buy nabigu calayhi salaatu wasalaam yani inay ku dhaqaaqaan oo diinta ay bartaan oo nabiga ay weydiistaan tacliinta saas dadkii dadwagaahay waxba kala garan duhaashaahay ragga dumarba nabigu diintii baray ijtihaadkaas ama tacliintaas diinigaahoo baray ayay ku soo baxeen fuqahada waaweyn waxaana naqaano oo maanta maarkaysaa sidaas looga soo dhaxlo saxaabadii nimankii ka dambeeyey taabiciinta ahaa malik ibnu anas alasbaxi oo awowdi ou ahaa malik ibnu anas ibnu malik malikgaas aad arkaysaan wuxuu ahaa ninkii duugaa cusmaan ibnu cafaan hamiinkii bileyl ninkii duugay buu ahaa marka taabici buu ahaa saasuu ku soo baxay min qabiilati asbax fi lyaman asalkiisu ka yimid oo looga dambeeyey inuu ahaa ustaad alfiqhi walxadiid inuu ahaa looga dambeeyo oon qofka soo qoraa jirin madiina isagoo maalin u joogo waxa keenta waxa weeye cilmigaas iyo culimmadiisii zuhur iyo dadka wax ka bartay oo idin markii la fiiriyo ay ahaayeen nidamkii ummadda horay ugu kacday nidamkii oo xidigihii ummadda horay ugu kacday ahaayeen imaam shaafici oo isaga ku dulaqriyey muwasac ku dulaqriyey maxamed bin idriis abu cabdullah ibn cusmaan ibn shaafi ibn saai oo la yidhahdo waa qurash iyo awowdi ou ahaa saxaabi isaga saxaabi ow sidaasi dalka u keenay oo diinta dadka u baray oo markii dadka ay ra'yiga aadeen ra'yiga ka toobado usuul alfiq waxaa la yidhahda isaga rijaalrisaal isaawi arrisaal oo asaga hijaamka u qabtay oo diidey ra'yiga waxaa la yidhahda diiday oo yidhi man istaxsana faqad shara iyo oo ay kula dagaalameen axnaaftu kula dagaalameen ay ku gaadisiiyeen man istaxsana faqad shara hadduu qaacidada u dejiya dadku oo yidhi may oo sidaana ku dhisayn xadiidka may oo celiyey fiqigiisa ku soo celiyey ilaa yowmina haadana ay mutamayiziin ku yihiin shawaafic inay ra'yiga madhabkooda dhan ku khilaafaan xadiidka saxiixa inay ku khilaafaan sidaasi maanta ma arkaysaa talmiidkiisi ugu horeeyey kitaabkiisa arrisaala soo dawnay yahya bin ismaaciil almudan oo sidaas u soo deeriyey qaacidadiisa oo xataa ay ku doodaan sababadu ay yidhaahdaan laba boqol iyo lixdan iyo afarkii dhintay bacda shaaficiya dhintay lixdan sannadood oo ku daafaco yihi may madhabka shaafici waxa weeye idaa saxa alxadiidu fahuwa madhab ninkii usuusha ku soo celiyey oo fiqhiga ku soo celiyey islaamka xadiidka ku soo celiyey sidaasoo kalayto axmed ibnu xambal oo isaga arkabisi ah oo maanta maanta saasadu yeeshay xadiidka awoodda saarnaka waaku shaafici siduu xadiidka ugu soo noqday oo ugu diiday ra'yiga laska soo istimbaadayo oo u diiday oo markaasagu madhab mustaqil ah kusoo noqday shaydaani sidaa kusoo noqday isxaaq ibnu rahabi waafaqnaa majisii ahaa dadka markaad fiirido culimmada ahaayeen oo maanta waqtigii shaafici joogeen waa nimankii ayag markay cilmiga ka barteen shaafici ayaguna hataa noqdeen mustaqiliyada ra'yihim noqdeen oo xadiidkii hirgeliyeen oo xukunka istinbaadkii sidaa kusoo sameeyeen maxaa yeelay shaafici sidaasuu ku tarbiyeeyey ku tababaray in diinta loo celiyo asarka in loo celiyo daa'iman colaada ay u qaadeen axnaafku oo yidhaahdeen shaafici ninkan yidhahdeen gabadha dowladda loo guur ninkii shaafici yaan loo guurin halkaasay ka tageen waana soonay maxamed alxasan ashaydaaniya isaga yani munaadaraadka ku dhex maray bagdad waan roogsoona isagoo lix iyo toban sana jira ayuu shaafici ka ahaa bagdad makka sheekh ka ahaa bacda daalik oo haddanana u guuriyey bagdad oo ay munaadaraad kusoo dhex martay adag markuu abu yuusuf oo la kulmay ka dambo yacquub markuu la kulmay oo asagu maxamed ee maanta abu xaniifa bashir ibnu nucmaan ka fadilay cilmiga saasay munaadaraadka xoogale u dhex maray markii dambe markuu masar usoo guuriyey oo qawl dajiis ou sameeyeen ardadii ou ku tababaray iyo xooggoodu masar saldhigeeda oo ahaa waxa waa sida daahir waxa waa saaxibu lxaq oo uu ku celiyay dadka gadaal yaa dilay markii dambe nin mutacasiboo madaaris maalikiyaha ku dhuftay dhagax ku dhuftay shaafici dhul ku dhuftay baa sidoo ku dhintay yani saasuu ku dhintay dhaqar uu ku dhuftay nin mutacasiba ayuu ku dhintay shaafici qaahira ku dhintay sidoo kalete ahmed ibnu xambal ninkii mixnadii u adkaystay oo maanta muctasilada iyo sharkoodu u adkaystay oo saa laadka ugu dhuftay oo ku istaagay wuxuu ahaa cilmigaas aasasa oo ka diiday la alqur'aanu laysa bimaqluuq wainama alqur'aanu kalaamu llahi bmulanzal laa yakunu maqluuqan ninkii yiri oo muctasilada marka maanta markasaa ay halkaa damashari iyo ay raaceen imam damashari oo muctasilada raayigeedii raacay oo ay maanta halkaa soo istaageen oo qawaacidoodu shantaa ay soo dejiyeen ninkii ka hor yimid oo culimmada ay ugu yimaadeen la yidhi ya aba cabdillah laa laa tadcub naxnu waraa'ak gadaashaadan taagan haddaad maanta daaciyso islaamku waa la dulleynayaa meeshaad joogtaa haka baxin imam sunna imam sunna walxaq الذي ما كان يخاف على احد كان يقوم امام امام المرتد بحكوماته وظلمه وقال والله لو قطعت عربا عربا لن اتراجع عن هذا المبدا ويكون كل من هو أعلم منه ويقول يا أبا عبد الله لا تتنازل عن موضعك ويقول لو تنازلت عن موقفي لما تبدين ولذلك قاوم قاوم حتى عذب حتى عذب ومنع منه الصلاة منع منه الصلاة ويقول اللهم فجد أني لا أستطيع أن أذهب إلى مساجد الله كلما يسمع الأذان كلما يسمع الأذان يقول اذهب الى المسجد ثم يرفضونه فيقول اللهم اني قد اجبت نداءك اللهم اني قد اجبت نداءك بالمسجد وهذا هو هذا هو كل صاحب الحق ما جاء الا بالعلم والمعرفه ونجاح الدين لم ياتي هبلا بل كان مذهبهم هكذا احمد بن حنبل الذي رفض أن يقبل الحديث إلا إذا كان صحيحا إلا إذا كان صحيحا ثم بعد ذلك مات مات ولكن طلع لم يكون مذهبا بحق ذاته وإنما كان يقف عند النص ثم جاء الخلاف ليكون مذهبه مذهبا وفتاويه مذهبا وطريقته مذهبا أسس هذا المذهب الإمام الخلاف ثم جاء العلماء جيل عن جيل فاتئين ما بين الدين ثم تكعليان او ما تكرر تكعليان هذه الشرعان كما ايمان امته رسول الله كما ايمان طريقة استعيارة كما ايمان وحيكون جيل dhimasho iyo kubixiya ayay ku yimaadeen dhimashay ku yimaadeen inay diinka u helaan naftooda ku timid hada huwa diin min ayna xasaru hada waxa gaadhay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa gaadhaan saxaabada ridwaan llahi tacaala calayhim ajmaciin waxay ka heleen maanta maantaysa taabiciintii bay ka heleen oo doonayay xaqa inay ag istaagaan ad istiraadeen ninkii doona ha ku dhacdaado ninkii doona ha ku jeclaadeen diinta ummadda ku weergeliyaan arrinta ayaa sidaa darteeda yay saxaabadu ahay min bacda nabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo umadii maray baan al-iqtisaad inuu ummadda iqtisaadkeeda inuu horeeyo oo maanta iqtisaadkii ku goobnaa ariga ay dhaqanayaan inuu soo kaxeeyo oo dawladii ummadiyo suuq u kawino nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabiga u sameeyey asiyaasa almuwaxada oo wax alliga wixii ciidan kala qaybsanay o dhan buu meel iskugu keenay oo iskugu soo aruuriyey markaasuu u kawinay jaysh iyo ciidan ayuu u kawinay ayagoo markoora ahaayeen luqaymaatun tu'kalu bisuhuula saasuu u keenay uma hadaba alakhlaaq uma keenin diinta keliya daa ee nabigu ummadda wuxuu dhilay dhaqankeedu dhilay meeshaanu ka jirnana halkaa weeyaan nabigu ummadda dhaqankeeda dhila rag iyo dumarba waa dhilay muxuu ku sameeyey beentow ka reebay khiyaanadow ka reebay tuuganimadow ka reebay zinadow ka reebay xaqdigow ka reebay xasadkow ka reebay wuxuu ka reebay anaaniyaadkow ka reebay wuxuu u dhagtiray kulligoodoo idin u sameeyey inay noqdaan ikhwaana fi ddiin wa ikhwaana fi illahi caza wajal rijaala wa nisaan saasuu isugu keena ummadda ku mideeyey saasay ku noqoto ummad markii dambe furus iyo iyo iyo maanta rome ka hortagta oo maanta ummadii muslimiinta ay sidaa ka soo saaraan kaanuu waxay ahaayeen a'ima ayaynu niri dadka salaada tujiya saafa ku garanaysaa markuu nabiga diri calayhi asalaatu wasalaam markii aswatu maanta ma arkaysaa yarmuk aswatu yarmuk waad garanaysaan nabigu wuxuu diri calayhi asalaatu wasalaam saddex kun oo ciidana ayuu diray wuxuu u kawinay maanta ma arkaysaa markii ugu horreysay ee xuduudda madiina u ka baxo sanadkii sideedaada hijriga ahaa intaan maka la furanin yuu nabiga diray saddex kun oo ciidana uu hogaaminayo usaama ibnu zayd uu hogaaminayo zayd bin xaarisa na dhihi lahay zayd bin xaarisa kaa hogaaminay kalbi wuxuu yidhi haddau dhinto fahuwa jacfar bin abi aalib aطaa'if fi ljanna haddau dhinto cabdullaahi bnu rawaxa shaaciru rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam jeysku waxay la kulmeen laba boqol saddexda kun ahaa laba boqol oo kun oo ciidan boqol kun oo romaan ah iyo boqol kun oo carabtii maanta halkaa jeeneen judaan iyo laqam iyo ay ka mid yihiin balqiin iyo ay kamid yihiin beli ay ka mid yihiin ayuu la kulmay laba boqol oo kun oo ciidana iyo saddex kunoo nin war maxaa yeelay cabdullahi bni rawaax oo qaadki saddexaad ay soo taagay wallaahi inaan u imaan buya halkaanu yidhi wax kale inaan guulaystay inaan dhinto labada midkood baan un gadaal u noqon maayo bal wuxuu leeyahay abyaad cajiiba jiddan ou yidhi ilaahay ballana hortii ugu qaaday buu yidhi dagaal gale inaana kasoo noqono ilaa inaan ku dhintayo inaan ku guulaysta moogi markuu galay dagaalkii oo ra'yigii ay ku ataaday oo bacda fitra ay halkaa dhiyen bacda alaaati ayaam waxay doorteen inay galaan dagaalkii inay galaan famaata famaata maanta markas zayd binu xaarisa uma tawalla alqiyaadata jacfar الطaa'if bal quطicat aydiihi waquطica ila nisfan uma jacala allahu lahu janaaxaani yatiir fi ljanna uma maata cabdullahi bnu rawax wالnabiyu ukbira hada alkhabr qabla an yabluga alkhabru ila almadina faqala hada jacfaru yatiir fi ljanna uma maada qaluu kayfa nunqid اljaysh جاء اختار من بينهم خالد بن الوليد سيف الله المصلوب فقال أنا أنقذ من أتزحزح من موقفي هذا ولكنه وحو سمية مركي تنبيتون عيدا كي أسميه فاتك إنه سميه أمام العدو وجها لوجه لكنه ينقذ الجيش الإسلامي إنه كذا الفرد كبير أو يراده سيدي مدد إيه بصة صوتعية حاجة صوتعية فردية oo ay arkeen door cirkii dhulka isqabsaday ay yidhahdeen nimankii waxaa u yimid ciidan cusub oo marka hadda gadaal u bixiyo gadaal u bixiyo gadaal u bixiyey oo markaa jeyskii keenay khaalid ibn walid ilaahay kusoo badbaadiyey subxaana watacaala wajhan liwajhin oo ay kufaar ku baqayaan roomaanka ay leeyihiin nimankii taaka ka kale ay damacsan yihiin gadaaludahoodu waa khatar ayaana ka baqin guryahooda ay dhowranayeen marka camr ibn alcaas buu soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ciidan hogaaminayay inuu soo kala furfuro qoladii riciyeyad inuu soo kala furfuro isagoo doonaya maxaa yeele camr ibn caas ayeentiis aabihii dhashay ayaa beli ka tirsanay marka uu soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la kulmay inay meeshaa col mahiibaan hoo fadhiyo hadan kolkaasuu qayle nabiga u dirsaday oo yihi col baa ay hor fadhiyo badan kolkaasuu nabigu soo diray niman la soo xulay oo abubakar iyo cumar iyo ku jiraan u usoo dhiibay abu cubayda caamim aljarax amiinu haadihi lumma kolkaasuu yihi laa takhtalif maca camr markii camar ou yimid maxalu shaydka laga socdaa waa kan wey marka ou yimid abu cubayda yo isku day abu cubayda nugusi salaada tujiyo camar maya buu yii anaa nabiga u qaylo dirsaday buu yihi anaa nabigu madad ahaan igu sii soo diriyo ciidan ahaan markaasuu abu cubayda ka joogsaday siaas camr ibn caas ciidanka ku salaada ku tujinay ummaddu waxay ahayd sidaasi u ahaayeen a'imatan bisalaa wa qudaatan dad oo maanta qaaliyaal ah oo dadka ku kala xukmiya xaqa ku kala xukmiya ayay ahaayeen dadka ku kala xukmiya cadli ku kala saara ayay ahaayeen iyo cilmi iyo iyo xikma ku kala saara ayay ahaayeen waxay ahaayeen dad maalkooda loo aamino waa ina marka hadalkan maxaan u tirinaya ummadda soomaaliyeed meeshay maanta ka taagan tahay iyo dadka horoogaa waxa ay yihiin inaad fahamtaan dadka galula jeeda qadyadan ayada waan hubaa inaana dhammaynayn mawduuca galabta laakiin inaad fahamtaan wey ujeeddada aan ka leeya halkaa ummad sagtii laga gooyo laga lumiyey in maanta loo doondoono la yidhaha xaggee ka bixinaa in la yidhaahdaa ma suuragal maan sidaas ayay maanta ku noqdeen yani dad aamiyaal ah oo maalkii dadka u dhiibtaan oo nin walba uu noqdo sanduuqa ama bangiga keliya dadka u dhiiban karaan saasay u ahaayeen maanta maarkaysaa niman jeyshka hogaamiya oo ciidanka hogaamiya saasay ahaayeen niman xuruufta degdega oo ayagu intaasoo saddex kunoo nin in laba boqoloo kun oo nin ay maanta saa awood roonaadaan oo inta ay ka dileen jeyshka muslimiinta laba iyo tobana ka dhintay qaswadaas saddexda qaa'id ay ku dhimatay kufaarta cadadka ku dhintay tiradeeda lama sheegi karo ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala waxay ahaayeen niman dalka maamula diinta maamula oo aanan marnaba aanan ummaddu aanan kahanin ayay ahaayeen waqtigoodu xuduudda ilaahay ooga oo aanan uga baqinin fii diin illaahi lawma kalaa-im aan uga baqinin nin kasta oo iyaga kamidana fii waqtin waaxid wuxuu ahaa nin ka fican waxyaalaha ay ku sifoobeen ummadaas horutaceeda haddaad doonaysaan waxay ahaayeen nin ka fican kow keliya ila keliya adiku horta ka tirsada ninka ummadda maamulin wax waa nin ilaahay ka baqa oo ciidankaa u hogaaminay dagaalkalen nin salaada tujiyo wahaatan haddii lala mufaawadoonay dadna dadkaasag la mufaawadooda ayuu ahaa haddii maanta wax la bixinayana hortaagan buu ahaa haddii wax loo qaadayana isagu wuxu qaadu ahaa saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ta'miirkooda ugu samaynayey oo u daray inay ummadda maamulaan marka taqi zaahid ah oo ilaahay ka baqa ee adduunyada ka zaahidoo aanan doonin inuu lacag aruursado jeebaka ku jirta aanan doonaynin caabid ah oo ilaahay caabudo subxaanahu wa tacaala warixa oo dawsan oo xaaraanta aanan afkiisa u ogolayn maxaa yeele wuxuu doonaya inuu ilaahay camalkiisa aqbalo subxaanahu wa tacaala doonay ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala oo khaafic lilaahi caza wajal waxay ahaayeen jeesi mujaahida oo aanan inuu dhinto iyo inuu noolaadaa iskugu mid tahay ayay ahaayeen waxay ahaayeen qaadiyaal diinta fahamsan oo kala garanaya xaqa iyo baatilka bal ummadda soomaali dadka horogdaada geesi ma lagu hayaa jihaad diinta ilaahay u jihaada inta diintii ugu dhabargoynayaan nin maanta qaadi ah oo wax kala xukumi karo dadka xaqa iyo baatilka kala garanaya ma lagu arkaa dadka hor ordaya nin ilaahay caabudaya oo salaad tukanaya ma lagu hayaa nin maanta maarkaysaa ka zaahidaya adduunyo oole dan iguma jirto ummaddan waxu daraya ma lagu arkaa adinkay idin baalataa waxay ahaayeen niman fuqaha oo mujtahidiino masalada kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeena ula noqda waxay ahaayeen niman umaraa oo wax kala goyn kara waxay ahaayeen niman siyaasiyiina oo garanaya meesha ummadda khatarka ugu jiriyo diinta ugu jirta garanaya sidaa darteeda diinka iyo siyaasadda waxay ahaayeen inay iskugu duuran yihiin ninka muslimkaa inay kugu duuban yihiin oo aanay marnaba aanay ku kala teginin oona diin iyo siyaasa aanay ukala saarnayn ay sidaa iskugu mid yihiin waaxid iskugu yihiin waxay ka barteen taa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka barteen waxay xambaarsanaayeen ruux keliyata oo mid ah waxay qaateen tarbiye qur'aaniya iyo tarbiya nabawiya ayay qaateen maanta qof lagu qiyaasaya ma jiro qof maanta lasoo bandhigi kara oo la dhihi karayo sidii nabigu dadkuu tarbiyey maanta halehelo dabcan ma jiro dadkii nabigu tarbiyey la heli maayo dadkii nabigu tarbiyey dadkay tarbiyeeyeenna la heli maayo dadkaas kaleeto dadkay tarbiyeeyeenna la heli maayo laakiin miqyaaska iyo measurementadu waa ayaga weeyaan jaangooyada ummaddu waa in ayaga la raaco weeye sidaas ayaa diinta islaamka la baraysaa oo loo jidaynaysaa shuruuda waxaa ka mid a ummaddu inay hormarto inay jihaado oo xaqa daa'iman ay ku jihaado maxaa yeele qofa uurka jihaadka inuu yahay jihaadkaa lala jihaado no jihaadka naftaa ka daran qofku naftiisa la dagaalamo inuu daa'iman waxa ay doonayso oo khilaaf maxaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalam xadiidka saxiixa ah xujibat innaaru ama xubat innaaru labada riwaayo baa jiraan bishahawaat waxujibat aljannatu bilmakaarih buu nabiga calayhi salaatu wasalaam riwaayadda maanta ma arkaysa imaam muslim xufat ayaa ku taalla riwaayada kaleetana waxaa ku taalla xujibad sidaa darteed yaa waxaad arkaysaa wuxuu jannada gaarsiina dadku inay necab yihiin waxa naaqi jiilanayana inay ka dababaana jecel yihiin marka qofku inuu dagaalka mujir daa'ima inuu naftiisa shaydaanka caasiyo inuu ka soorjeeso wakhaalif innafsa waashaydaana wactihima wayhuma muxabaata nusha watahimi buu yiri markaa imaam musayri markuu ka hadlayey dabcan waxa weeye inuu qofku naftiisa daa'imayn shaydaanku inay shirka yihiin daa'iman oo ay haddi jeeraan ku amrayeen waxyaala xun ina nafsa laamaarakum bisuu inay tahay siduu ilahay qur-aankiisa fii suurati yuusuf ilahay ku cadiyey marka qofku inuu jihaad ku jiro ijtihaad fi lxaqi inuu ku jingaamin xaqa raadinay waxaa ka mida shuruudaas marka aljihaadka markaan leeyahay waxaan ula jeedaa inay qofku iltimsaakiisa ay tahay uu diinku ku bixiyo inuu gaaro waxyaalaha laga rabo qofka muslimkaa inuu ku bixiyo daacada ilaahay inuu ku bixiyo raadi ahaanshaha ilaahay inuu ku bixiyo inuu ilaahay fadlkiisa u uduuco hoggaansamo daa'iman inuu amarkiisa ilaahay u liibo subxaanahu watacaala taasna waxay u baahan tahay dhowr arrimood inuu qofku amarkiisa ilaahay u liibo subxaanahu watacaala inuu daa'iman maca alxaqa ahaado wuxuu u baahan yahay awalan caqiide adag buu u baahan yahay oo aanan ahayn maanta markaysaa mid kaa daran oo daciifa aanan ahayn ee qof oo diintiisa qofkaana uu ku kalsoon yahay oo ilaahay subxaana watacaala uu ku kalsoon yahay oo aanu ka baqanin cid kaleeto maxaa yeele kaasay ku gaarin iyaguba saddex kuno inay laba boqol oo kun oo ciidan koob yimaado waxaa keentay alcaqiidatu alqawiya keentay asiqatu billah ilaahay ku kalsoon qofkaan ilaahay subxaana watacaala inuu qofkaan u abuurtay asaga inuu rabbi raaligeliyo bani aadam inuu raaligeliyan loo abuurinin inuu sidaas ahmaayo waxaa maanta markaysa u baahan tahay inuu qofku diinta islaamka tarbiyadeeda inuu qaato oo dhaqankiisii suluukiisa kitaabka ilahay inuu u celiyo hadi jeeraan waa naqliga diinta laakiin si kalaan dhaqmaya maya ma soconayso taas tarbiyadaas oo maanta markaysaa fog oo aanan ahayn runtii yani mid sahlaba basiid aanan ahayn inaanu qofku ku dhaqaaqan hadi jeeraale yani waxyaala emotionist inaanu ku dhaqaaqanin maxaa yeelay emotionist daaima wax jiraan qofka ayay jiraan yani yani gaal ban beri waxaan ku eri nabigeenu wuxuu yidhi laa taqdab gaalkaasi sidaa u fiiriyo hoye saasuu qabtaa diintiina haaban nabigeenna saa yiri nagula taliyo markaasuu yiri meel kaluu ka fiiri waa business man moogta oo yidhi case waxula yagu your religion is very beautiful maxaa yeelay all the life is a gay when you be angry you, you lost your belief nolosha dhan waa gey buu yidhi waa maanta waa ciyaar buu yidhi haddaad xanaaqda buu yidhi oo waad waad luuskaraysay buu yidhi geemkaaga dhan waad luuskaraysay buu marka inaadan geemkaaga luuskaraynin oo noloshaada aadan luuskarayn waxay ku xiran tahay inaad diblomaatig noqoto ba inaadan carinaysan caroonin buu yidhi marka nabigeenu wuxuu ahaa buu yidhi beri isla jirto ayuu ahaa buu yidhi ugama baahni asaga laakiin waxaan ku tusinaya inay qasabka oo tahay shar oo dhan gobasheeda inay tuso dhigeeda sidaa darteeda cawaadadka qofka markiiba kulligaa usoo ordo oo ama wax ku dhaqaaqa sida keligiisa ama saa sameeyo inayna diinta wax badan u taraynin laakiin loo baahan yahay qofku inuu daa'iman oo uu yeesho kaasiimo inuu yeesho wuxuu inuu ah, nidaamin karo inuu maanta maarkaysa akhlaaqdiisa dhisi karo inuu had waxa awooda inuu sameeyo inuu u qasbo daa'iman inay lagama maarmaan waxaa lagama maarmaana oo qofka muslimka waajibka ah inuu yaqaano islaamkan oo doonayo isaga naftiisa inuu u dagaalamo haddaana islaamka aqoonin soo u dagaalamaya ama naftiisana maa kuma celi kara shaytaanka cadowgiisa bani aadamkaan iskama celi karo daana diinta waxba ka aqoonin sidaa darteedu yani diintan islaamka waa inuu qofku daa'iman ou yaqaanaa ayar waa inuu yaqaano qofkan gaalkaasi ee kula dhaqmaysaado qofkan gaalkaasi ee kula dhaqmaysaa waana xuduuda adigii asaga idiin dhexeeya saasaad uga arki qofku haddii gabadha haddeen diinta aqoonin gaalka waa iska raaca haddee bas wiilka gaalo diinta aqoonin gaalka waa iska raaca ma fiirinayo ma oranayo war qofkani adiga bani aadamnimada idinka dhaxayde maxaad ku kala duwantihin ma oranayo qofki maxaa diinkiisa garanaynin diintoona garanaynin inay xataa dadku aakhara ku kala bixi doonaan iyaanu garanaynin oo muslimi gaala u kala bixi doonaan na garanaynin waxaanu aqoonin faa'iidada ay leedahay diintan islaamka xayaatadiisan wax hayaatada gaalka uga duwan tahay ayaanu garanaynin taasaa keenaysa waxyaalahaas o dhan maxaa yeele jahli buu wey salbigeeda saasuu nabigu marka dadka diinta u barayey oo tacliimta u barayey oo qiraa'ada u barayey oo qoritaanka u barayey oo ummadda ku taxriirinayay ayagoo dubba oo jaahiliina si kore ugu soo kacaan inay wax bartaan oo diintii haddaanan iyaga samayn lahayna maanta diintaan haysano maanan haysanin sidaa darteeda waxaa lagama maarmaan inuu caalamkan oo dhan kulligii loola udooco ilaahay khaaliqaha sidaa ruta geedkiba ilaahay u khuduucay dhagxiba ilaahay u khuduucay xidigiba ilaahay u khuduucay dayixiba ilaahay u khuduucay qoraxda u khuduucday dabaysha u khuduucday makhluuq wax alla waxa ilaahay abuuray dhan baa ilaahay u khuduucay marka qofku inuu diido maanta ilaahay maanta axkaamtiisa kawniga ay ma diidi kara gaalka xitaa ma diidi kara axkaamta ilaahay toobayda igu kacday buu leeyahay dhulkiiba ila girday buu leeyahay saana igu kacday leeyahay abaara nagu dhacday leeyahay ma diidi kara qabaaninta rabbaaniga maadaama aana diidi karinin inuu ilaahay u hogaansamo maxaa yeele ilahay qowlka kabiyo walahu asma man fi samaawaati waalard dabcan wakaran wa ilayhi yurjacuun yani ilaahay waxa u hoggaansamay wax allaale inta samaawaadka ku sugan iyo wax allaale ardada ku sugan mid ogol iyo mid la qasbiyey intaba asagaynu u noqonaya ma diidi karaa maadaama aadan diidi karin ilahay inaad u hoggaansataa waajibay kugu tabalkaa horukaca qofka bani aadamka oo ka hadlayana laba nooc weeyaan inay noqoto horukac maadiya iyo inay noqoto horukac maanta markaysaa maadi iyo macnawiya lagadaba gaaladu waa ku dadaaleen horukac maadi inay gaaraan laakiin kamay badbaadinin saxaasadii iyo baaqigii ay kusaysireen kama aysa badbaadin taas bal waxay gaarsiiden maanta inxitaad meesha ugu dambeeya ayay gaarsiiyeen caqligoodu wuxuu gaarsiiyey maanta inay laba hin isu guuriyaan laba haweenan isu guuriyaan oo ay soo istaagaan oo kii dadka hogaaminaya la soo istaaga canaaba aba waxa aan sheegay qaanuunka kuwa dejinaya maxaa yeele iyagii baa noqday wixii muddaa laga soo shaqaynayey markii laga soo shaqaynayna caqli bani aadamka wuxuu gaaray waxay dhibsanayeen inay aqbalaan buu gaaray maxaa yeele waa caqli bani aadami maaha diin maaha ilaahay qur-aankiisa wuxuu kaloo ku leeyahay alam tara ana allaha yaqudu lahu man fi samaawaati waman fi lard man fi samaawaati walard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب سورة الحج إلى ثلاثة كلية كون كانوا إذن ما إلهي وجاءت منه بني آدم كلية معهم مخلوق صح إلهي أبو ربنا إلهي وجاءت سبحانه وتعالى حجك هداي تاي هداي دكتور تاي هداي جيني تاي هداي دقحتي تاي هداي دميشي تاي وح الله يوجد ينقصبا اركي المنصبة إلهي وجاءت سبحانه وتعالى ummadda marka waxaanu soo galnay dembigeedii kaleeto oo ahaa xukunka ee uga guuray gacantii dadkii ahalka u ahaa ka guuray dhibaatada ay keenaysa ummadda soomaaliyeed markuu inagoo aqoonsaday xukunkoodii wuxuu gacanta u galay runtii masirka khabiirka ah aanan ka guurin wal khabiir yahay jibtin yahay wuxuu gacanta u galay dad aanan akufa u ahayn maxaa yeelay soomaalidaas maamado waxay yidhahdaan qur-aankii alifraxmala ka hallaaba albaqaro kama toosay yidhahda qur-aankii alifraxmala ka hallaaba albaqaro kama toosay yidhahda xukun naftiisii horeba aan lagu salaynin in diinta islaamka dadkani waa muslimiin soomaalida waxay xaq u lahaayeen markii gaanka gaalka gacantooda ilaahay ka saaray inay yidhaahdaan gaalka gacantiisa ilaahay ha naga saaree qaanuunkaa iyo shareecadaada marne midda nabigan aadayna inay yidhaahdaan oo qaanuunkii binaanaha ay talyaani iyo ingiriis ka qaateen ay ku bedelaan minhaajkooda ku begeshaan be ma ayna yeelinin dad talyaani soo tarbiyeyahayeen ingiriis soo tarbiyeyahayeen dariiqoodii ay moodeen inay sax tahay leanna jaahilin diinta ka ahayd marka halkaasu ka hallaabay siyaanu weli ku socdaan ma yaqaanin marka islaamka xuyaa ma yaqaanin marka gacanta uma gelinin ummaddan xukunkeedu gacanta uma gelin dadkii ahalka u ahaa oo aan soo tilmaamay ee ilaahay ka baqayay oo adduunyada ka zaahiday oo caabudiinta ahaa oo qaasiciinta ahaa oo dagaalka hogaaminayay oo qaafudaada ahaa iyo maanta marka ka ceelina gacanta uma gelin gacanta u galay mid uu tarbiyeeyey talyaani ingiriisku gacanta u galay yani culimadu soo takriijiyon cilmina aanu soo barinin iyo gacanta u geliyey ummaddii marka waa halaagsantay iyaguna waa halaagiyeen dalluga oo dalluma ummaddii waa lumiyeen ayaguna waa lumeen maxaa yeelay maanta waa waxaanay aqoonin waxba kuma tari karaan culimadii waa ka fogeeyeen dadkii maanta marka jadiid xaqa yaqaan waa ka fogeeyeen waxay la raaceen ay yidhaahdeen ilaa iyo seventy seventy markaan aniga soomaaliya ardayga ka ahayn iskuulka ka baxaayey waxaan ku arkaya nimanka oo maxkamadaha ay la tashanayeen kudaada soomaalidu talyaaniya ahay maxay taa waxaas oo kale nimankii yaqaani qaanuunka soo bartay oo talyaaniya wax kusoo bartay gudaha ku bartay dowda ku barteen ayaa joogaan qaanuunka soomaaliya waxaa saldhig looga dhigay qaanuunkii talyaaniga gaalka ayaa looga dhigay qof soomaali talyaani ma ahayn soomaali ingiriisna ma ahayn dad muslimiinay ahaayeen bal siday caqligooda u keenay inay dad muslima ku xukumaan qaanuun gaal ku xukumaan waa wax koorro wey dab wax koorro wey ninkiyo muslima waxay u gelsiyeen sarwaldabagaad u geliyeen salaadisa uu tukanaya marka in sarwaldabagaad loo geliyo salaadisa uu tukanay waxa weeye war muslimaan oo darkaagaan mar rabeen sarwaal haddaa shan kibid dheer is waxsaadhihi maayaan musiiba kubra waxa weeyaan ummad halaagay ugu dhacay marka mantigkeedu ummaddan dadkaasaa gacanta u galay ummaddiyaa kulowey hadday ka qaateen kuwii afarta haddoo talyaaniga afarta haddoo ingiriiska yaqaana markay ka qaateenna ma dhihinin war anagu waa ka soo reebnay ummad yahay dadkii diintiina yaqaan hayna xukumeen ma ayna dhihinin uma diyaargaroobi waxba uma baranin iskuma dayin maanta markaysaa inay tarbiya inay xataa qaataan ayaga laftooda inay culimada ka bartaan iskuma dayinin la taliyaal culimaa oo muslimiina ma yeelanin di diin ahaan iyo akhlaaq ahaan midna in la taageero ummadii la taro iguma diyaargaroobin ruux xataa wadan iyo badankood malaxayn baa laga yaaba ama islaami waxaa meelkaasi ka dhacay markaan dayac fara badan ayaa ka dhacay baabac fara badanaa ka dhacday oo masaajidkii diiniga ahana ku lumeen adduunyadina ay ku lumtay aakharadiina ay ku lumtay leannahu waxaa meeshaa ku dhacday inaanay dadkaasi aanay helin ayna garanin soomaaliya xukumaya markaa eednaadka xukumaya iyo diblomataraadkii siyaasa rakoox waxoga inaanayba ahal u ahayn inayna xataa wax qoraan inayna qaarkood ahal u ahayn yani arrin la yahaab leh oday dadku ay ka dhigtaan ruuga waxaa maqan ninkasaa isaga u fiiriyaa farxa gololi yaa waxaa la wuxuu aaday new york u aaday baa la yidhaha in lagu been abuureen runtaa garan maayo kolkaasuu diyaaradda uga socday buu garan waayo baa yidhi yii marka inta anug inta lacagtii bu yii diyaarada soomaaliya guddiga la socday iisoo fiiriy markii dambe aysa soo baxyeen ciyaal yar waa taas nin baa ku weydiy wuxuu yidhi dalla diyaarada waa kaluntaa la balka waro adaan kaa ficlay ilaalusi ma buxdeen diyaarada lagu soo kusoo yiri waxna waxdarna kaga mid ah ma yiri caqlina anaa kaa reehayo nimanka soomaaliya baa mulay nimankaasi ahaayo yani adigu diyaarada hadaad ka lunta xataa ma aad garateen u yiri ilaalusi wax kalba waa luntay ma garateen u yiri laakiin adigu laalisa basu diyaarada waa lasoo kusay yiri sidaa darteeda ayay dadkaa ayaga ahaa u lumeen run ahaantii oo umayaguna waa lumeen ummaddiina waa lumiyeen diintiina waa ka fogeeyeen dhaqankoodiina waa ka fogeeyeen saasaa keentay sacaasadaas iyo burburkaa keentay ummaddu maxay u baahan tahay ummaddu waxay u baahan tahay yani maanta markaysaa culumta diiniga waa u baahan tahay inay aada ugu murtay u baahan tahay culumta kaleetana inay barato waa u baahan tahay waxtarnimadii iyo injineernimadii iyo wixii dhama inay bartaan waa u baahan yihin nebiguna uma diidinin nin kaloo caqliguna uma diidin wax bani aadamka waxtaraya inay dadku bartaan uma diidinin bal dadkuu soo baqaalay wuxuu ku xukumay inay dadka wax baraan oo qof walba ay noqonayso tujadiisa inta qofka wax baro inay noqonayso marba ummaddu waxay u baahan tahay inay ka tagto jahliga inay ka barto وجاهل أمة الصومالي أنت وذكرها جاهل يعني كبعض جاهل كان من الدنيا حق إلى هنقره أو من آخرين حق إلى هنقره إن جاهل كبعان إن كبعان جاهل إلى ضلالات حق دينه وقصده من كبعان إن كبعان قصد صومالي إلى يومنا هذا يهجانيا وأي ما تتوضع فالدين بدقيا سوء يبلايو يما تحضر يوحى إلهي سلطان في الجنة والدين لو بدقيا in laga saaro bidcada iyo balaayada in laga saaro khuraafaadka in laga saaro taasoo diinta aanan waqti lahayn oo nebi maxamed aan la xiriirin saxaabadiisina aan la xiriirin taabiciintiina aan la xiriirin mala ka kasta aan la aqoonin mala ka kasta aan la aqoonin yani markaa gadaal ugu diin noqday hoofkeedii oon baarno turqu soofiya waxaad moodaa inay ahayd yani turqu soofiya waxay soo bilaabatay markaad fiirisid waktigii oo maanta maarkaysaa dulcadaasiya waxay u soo bilaabatay falsafadii yunaan falsafadii yunaan maanta maarkaysa ayay ku soo galay diinta islaamku markuu sameeyey maamuun maamuun markuu sameeyey baytulxikma waxaa la yidhaha dabtaad uu ku samaynayo oo uu samaynayo isku soo daray loosigii maanta yunaanka iyo diinta alla iswaafajiyay ou lahaa awal man man falsafa fi ddiin huwa cali sindi maxamed cali sindi وأطول منك تهبرك ما كان صافي إن وحل وحن طرق الصوفية من كل جزء حكي ما دين نصارى بين وقيمة دي تسلام تحرك مرحة دي تسلام تحرك مرحة ولذلك مركي أو ما تعوك لك الجنايين ابن رشدي وما انت ماركي ابن العربي خرافات في فتوحات المسيح بقي او قرى حرام دنا كلا سنه كوي بردا ساسه تركت سو قرى متى in kii andalus iyo balaayada iyo halkan laga soo geliyo kii kalena ay sharqiyada iyo yunaanka hoos laga soo geliyaan saasaa keentay oo rugyaal fara badan ka dhaceen markii ummadda la rabi in la baabiyo dushidaasi laga dhigo markii falsafada iyo lagu soo daray iyo soofiyada sababka lagu soo daray markaas ayay ahay ummadda waxay ubaahan marka in laga saaro khuraafaadkaas iyo baskaas in laga saaro waa u baahanta diinta gadaal loogu socosho haddii la rabo inay hore u kacdo weeyaan ama haddii lagu haayo تطور يبلايا إن هو كلا يتسلسل يقول إن هو كلا وقع يعطيه لغضه ذلك إن هو كلا يجيزي لك حبالة صار انت عيرا يعني بعد انت دين تسمع كلا وقت وإن يهيج اليوم وضو ما انت يسوع ما انت يسوع منك يهودي قال إيه يتسلسل ككشقية ينك النصراني قال إيه يتسلسل ككشقية سوبنيات إيه انت مسلم كان يتسلسل ككشقية وموحد وياه وقت كذنوب ليه inaad ku arkaysa jaamicaadkii gaaladana ku arkayso oo gudaha lagu bertay inaad arkayso oo aad arkaysa ayagoo aqriyay oo ay ku aqrinayaan khamriyadii ay ku aqrinayaan cumar ilfaaruk ay ku aqrinayaan oo ay ku aqrinayaan maanta badawi ay ku aqrinayaan oo shaadiliyada ay ku aqrinayaan oo say u kala yaqaaniin ay ku siiyaan dadka mukaafaada iyagu soo takhriijiyaan imanka waxyaabaha aan la yaabay oo aad u xooga badanna waxa way calaaqada adag ee ka dhaxaysa soofiyada muslimka sheeka iyo soofiyada yahuudiyada iyo soofiyada nasaarada ayaa iga yaabisay boqolkiiba badan waa markii ugu horreysa arka bakistani sofiya iyo yahuudi sofiya iyo nasraani sofiya oo saddexdood wada ileeyihiin muctamaraan isku nim oo leeyahay diinta islaamka kan bakistaniga ula taagan yahay diinta islaamka iyo suufinimadu nafyigana kitaabka yahuudiya nasaarada iyo dhaqankii nisada u caabuday taban isla raacsan waa la yaab la yaab ma aha mawduuc laga hadeerta suufinimada maqalena kaa marna ilaahay subxaana wa tacaala marka bidcaas iyo inxiraafaadka diiniga ee ummadda kusoo dhacday waxay dow weyn ku leedahay xayaatada ummadda soomaaliyeed dow weyn ka ciyaartay waxay faafiday runtaasi markii la fiiriyey diinkii saxiixa ee dakor istaagtay diinkii saxiixa hada islaamka ahayd ee kitaabkii iyo sunnadii nebiga waxaa soo istaagtay ummadii diin looga dhigay suufnimadaas iyo bidacaas iyo balaayadaasaa looga dhigay ummadda muslimiintu marka waxay maanta uga khaatibeen ummadaha kaleeto markii la fiiriyo diinkaa nebi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam meel asaga laftooda ku dhaxo diinkaas iyo icjaadkiisa iyo xifdigiisa ayay ummadaha kale uga duwanaayeen laakiin waa laga fara maroodiyey maxaa yeelay diinta islaamku waa waxyu llahi caza wajal shariicadii ilaahay weeye maanta maarkaysaa wasad weeye tanziilu min xakiimin xamiid weeyaan haddii asaga la raaco inta kaleeto waa ka hor imaanayna sida unta saasuu ilahay qur-aanka kuyihi yahdi bihi illaahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم يهدي به الله من اتبع رضوانه إلهي وهو يا حقا بدين كان روح إله ذا لا ينزل الراحة إلهي وحسان من سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور مبديات فراها فضل يو إلهي كثير يسين حتى إياه ما أنت قرآن تقول بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم kitaabka iyo sunada nabigeena calayhi salaatu wasalaam kamaalinkii weli qofkii iyaga ku dhaqmaya inay ruux kusoo saarayaan aad hosanan iyo sawra kuwa inay ku kordhayayaan oo dadku kula dagaalamo shakiga iyo bidaca oo kula dagaalamo jaahilnimada iyo gaalinimada oo kula dagaalamo akhlaaqda jaahiliga in lagu tirtiro weli kama duulin maxaa yeelay waa nuurka ilaahay addoona usoo dejiyo waa kitaabka qur-aanka maanta maantaysaa waxay hortaagayan kitaabka qur-aanka xaakim kasta oo mustaqil hortaagan yahay sunnada nebigu waxay hortaagan tahay nin kasta oo xaakimaho zaalim way hortaagan tahay waxaa halkaasi ku sugan mid daa'iman oo aana marna laga yeeli umada dadka risaalada islaamka u taagan diintan dadka inay baraan u taagan yaa mujtamac kasta ku sugan oo ilaahi subxaana wa tacaala ee qur-aankiisa ilahi ku cadeeyey min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق تزول من طائفة أمة إلى تمر إلى من قوة المطاعة عن سرية حقا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله إلى إله أمر قيمة سبحانه وتعالى قيامه قيمة dhowr goor bay maanta isku dayeen mataxaabinta maanta ay ku wadaan iyo burburinta ummadda la burburinayo waxaan intaa usoo wadaa weli wey yani qarnigii lixaad ee hijriga ahaa yani markii gaaloon dagaal loogu noqdo daa'iman xataa waxaa jirtay bacda nabiyi maray madiinat munawara ay gashay khatab oo kaliyiinta gacanta inuu gashay marka colaadan islaamka loo qaba iyo muslimiinta loo qabaayo ee maalinta mawjad cusub oo soo kacayda ahi shay cusub maahan waa inaad ogaataan shay cusub ma ahi waa inaad ogaataan wey qarnigii lixaadi hijriga ahaa yaa waxaa bilaabatay waxaa la yidhahda alghazw saliibiya ama xarb saliibiya waxa la yidhahda yaa bilaabatay hadafkeedu wuxuu ahaa markeedii hore ama akintii muqadaska u ahayd nasaarada inay iyagu qaataan ayay doonayeen markaa waxayna ku ahayd taxaddi soo taagan ama dagaal aad u qalasan oo soo taagan ayay waxay ku ahayd islaamka iyo muslimiinta waxay tahdiid adag ku weysa markaa oo khatar weyn ay ku ahayd jaziirat alcarab jaziira alcarabiya markii madiina ayay khatar ku ahayd markaa mahdigii dhammaaya islaamka iyo suwarkii xataa darska la ahaayo muhimkii khatar ku ahayd wafacdan nasaaradu waxay qabsadeen amaakinta iyagu yeesayeen inay tahay amaakin muqadas iyaga inay u tahay baytul maqdisiya gudeeda bila mudunkii shaam oo dhan ayay qabsadeen magaalooyinka kulooyi bal waxay soo hurguriyeeyeen boqolkiiba boqol inay madiinatu munawara qaato madiinatu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waxay waxay ahayd khatarkii ugu weynaa ee muslimiinta islaamka soo waajaha bacda nabiyi sala allahu alayhi wasalam wa bacda xabdi ribd markii riddadii laga soo noqdo kadambe khatarkii madiine soo waajaha muslimiinta soo waajahay ayada ayaa uabarsanayd oo joogtay marka waxaa soo istaagoo ilahay muslimiinta kusoo bixiyay maalinkaa ninkii loo dhigay cibaaduddiin ataaqasinkii ayuu ilahay usoo saaray subxaanahu watacaala shan boqol afartan iyo kow markay ahayd taariikhda hijriga markay ahayd wuxuu ku dhaqaaqa markaasi inuu dabdi adag ku sameeyo ama dagaal adag ku sameeyo saliibiyiinta maalinkaa waana uu hudiyey sarfaa oo markaa wuxuu maanta ku sameeyey yani burbur aad u adag ayuu ku sameeyey isagoo macaarig aad u sallasan ama goobo badan dagaal kula galay nimankii nasaarada ahaa ee dagaalka markaa iyagu wateen waxaa markaa uu dhintaa dawr kaamil iyaduna aan gaaladii ka saarin meeshii ayaa dortay inaadudin waxaa soo istaagay ninkii loo jeedo diin maxmuud dinkii ayaa isagana soo istaagay markaa shan boqol lixdan iyo sagaalkii markay taariikhda hijriga ahayd ninkaas ayaa wuxuu ku sameeyey marka wuxuu doortay inuu nasaarada ka saaro wadamadii wadankii muslimiinta ay qabsadeen oo dambe inuu ka saaro ayuu doortay wuxuu ku damay markaasi oo shaam oo dhan ka saaro wuxuu ku guuleystay alquds inuu maanta maanta kasoo celiyo muslimiinta usoo celiyo waxa uu ku guuleystay marka intaanu dhimanin inuu waxyaalo fara badan uu ku qasbiyo oo uu maanta nasaaro fara badan ka saaro mantiqadaas ayuu ku guuleystay laakiin weli xoog bay ku lahayn nasaaradu markaa mantiqada ayada waa dhinta asaguna ilaahay wuxuu u soo dejiyey marka wiilkiisii oo la taqaanihi salaaxudiin yuusuf ibnu ayuub malik misra ayuu wuxuu waxay lahay axada maanta markaysaa dadka isaga la shaqaynay mid kamida nin dhallinyaraa ah markaas salaaxudiin ilayuubi aad u taqaaniin ninkaas ayuu ilaahay soo saaray oo masarku markaa xukumayay ilaahay ninkaa marka wuxuu yidhi subxaanahu watacaala in uu maanta u dhimo muhiimadda weyn wax cadiimada inuu ciddigii islaamka soo celiyo muslimiinta inuu maanta kulli kaxoog ama uu ku guulaysto in uu ku sameeyo jab aanay ka soo waaqsanin nasaaradu oo maanta ay soo gaartay ilaa waqtil xaadir inuu ku sameeyo ayuu ayuu ku dhaqay arrinta iyada muxuu xisaab lahaa ninka ummada hogaaminaya marka xisaabkan anna koorna sheegnay haddana gadaa soconay iyuu ninkaasi lahaa markii la fiiriyo salaxudiin ilayuubi wuxuu lahaa nin wuxuu ahaa go-aan adag oo go-aan soo gaara aanay ka noqonin ila lmowt waima an an yakuna ilayh wuxuu ahaa nin casiimo adag ayuu ahaa oo casmigiis markuu wax doorto arrinta ayadaa ku gacan adayga oo aanan dalac dalac ahayn ayuu ahaa wuxuu ahaa nin ikhlaas badan oo diinta islaamka mukhlis u ah ninaan diinta islaamka mukhlis u ahayn ummadda waxba uma tari karo diinkana waxuma tari karo ummaddana waxuma tari karo haddaanu mukhlis lilaahi ahayn caza wajal bal horta soomaali dadka gabadhooda ha ka fiirido ma lagu arkaa nin mukhlisoo ilaahay u gaal ma lagu arkaa horta waa inay weydiiyaan marka hore haddaanu qofka mukhlis ilaahay u ahayn ummadana mukhlis uma noqon karo wadankana mukhlis uma noqon karo dadkeedii diinteeda mukhlis uma noqon karo wuxuu ahaa ninkaasi mutajabis buu ahaa ilahay dadkiina u darbeelo oo adduunya midna aanay hadafkiisa ahayn xukuna ilaashanin ee diinta islaamka iyo cizzigeeda inuu soo celiyo ayuu ahaa wuxuu ahaa nin ku dadaala oo ruuxu jihaad iyo ka guurto ayuu ahaa iyo inuu ku asagu hogaamiyo oo ciidanka xagga hore u maro fii sabiili illaahi ayuu ahaa wuxuu ahaa nin jimladiisu ay aad u sarrayso inuu ilaahay subxaanau watacaala diinta islaamka uu nasri siiyo islaamkana uu guulaysto lana dagaalamo ahlulkufriga uu la dagaalamo iyo kufriga ayuu ku lahaa awooddaas ayuu lahaa wuxuu ahaa nin qiyaadadiisu ay wanaagsan tahay uu dadka hogaaminayo oo dadka tixgeliya ayuu ahaa oonan gubidka ahayn wuxuu ahaa in wax la nidaamay nin aad uga horeeya ayuu ahaa oo nidaamka yaqaano ayuu ahaa ummadda sida loo madimo oo loo aruuriyo ee goolkeeda loo mideeyo nin uu ilaahay bara ayuu ahaa wuxuu ahaa nin diintiisu ay saalix tahay oo ilaahay ku xiran subxaanahu watacaala nin wuxuu ahaa maanta ma arkaysaa ay ku jirto ruuxul insaaniya aad u sarraysa ula tilmaamo hal isdheeraarin iyo makaarim akhlaaq aad iyo aad u badan nin leh ayuu ahaa ninkaas ninkaasi sidaa ayuu ugu guulaystay inuu maanta maarkaysaa ummadda ayaga ah ugu istaago sifaadkaas ayuu lahaa hukmad hogaaminta ciidanka welidda ilaahay uddoa ayuu lahaa oo dooniga hamigiisa iyo shaqligiisa shaqalka ayuu ahaa inuu ummadda ka badbaadiyo balaayada ay ku sugantaha maalinta ayada intaasi maanta maarkaysaa waxaan ugu soo dugaya muqadime ahaan run ahaan nabiga weligiisii saxaabada lafdoodin ummadda hawakaceedi aynu u nimaana cedriga malaxalaatay suduuri dowlata soomaal waxyaalaha ummadda hore u mari karaa waxaa ka mida in la sheego damaadka ummadda ku dhacay in la sheego burburka ku dhacay in la sheego waa lamaarmaan si ay daa'iman uga taagsato ay u qaadato khadwada ku habboon arrinta iyada ama tilaabada ku habboon dowladda ummadda soomaaliyeed waxay doontada ceeb hala ahaatee oo lixdan iyo sagaa lixdankii la kawanay waxay dhacday sagaashan iyo kow kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii dowladda la yidhahdaa soomaaliya ee samaysantay ee calan loo sameeyey waxay burburay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kow bishii yanaayir lix iyo labaatankii maalintood ka baxay siyaasa وحل وحي كونتو او غضب iyo khiyaano iyo balaayo ha ahaato laakiin ismi dawla maalinkaasi weeyey ummadda ummadda soomaaliyeed maxay ku dhaqaaqeen markaa waxay ku dhaqaaqeen runtii bilaadooda iyo dhulkooda islaamiga ahaa waxay dhaxalsiiyeen waaqaca maanta aan u jeedno ee aad iyo aad u soo saxinyo oo ummadda aan cidina inkiri karinin oo wax lagu shakaho aanan la aqoonin ayay dhaxalsiida arrintaa iyada wax lagu shabaho maanta iyo ummad lagu shabaho waxaan la garanaynin ayay dhaxalsiiday waxay keentay ummaddii oo joogta in la inkiro umadnimadeedii in diinkeeda la inkiro in qaraar inay qaadata laga inkiro intaasay gaarsiiyey waa ismusadacnagama weydiinaysaan laakiin waa soo dulmaraya ummaddii waxaa loo qaybiyey daladkii soomaal waxaa loo qaybiyey sida adinku ogsoontihiin gobollo gobollo juqraafi ah oo marka la kala googeeyey oo magacyo loo badbixiyey aan waaga hore jiri jirinin yaa loo bixiyey imadooiinsan oo magacyada inay bixin waa wada cusubin dhammaan gobolladaas kamaanan duweynin ama kama bixinin inay cadowgu weli maamulayo kama bixinin oo kuwa soomaaliyada joogan mid keliya raadigiisa mustaqbal waa kuma jirto subaxna kuma maamuli karo toobaadna kuma maamuli karo habeenna kuma maamuli karo maalina kuma maamuli karo raayou leeyahay xataa naftiisa kaas iska joogiya xataa marka raayiga lagu maamulaya waa raayigii cadowgii ummaddaas iyo dhulkaas ee gaarka ahay ayaa ethiopia maamulaysa mubaakaratan ummad ninkii cadow ku ayo dhiiggeedii dhaqankeeda banaysay shalay iyo dalkeedii dhiiggeeda ay maamulayso adiga arki kartaa markaa waxaan kitaab qur-aana ku mari karaa inay fadhiyaan jamcigaa halkaasay isugu yimid maantayso cadad aan la fududayso karin oo amxaaro taageersan ayaad halkaas ku arkay amxaar aan diinta islaamka rumaysnayn oon qur-aankeeda rumaysnayn diinta islaamka qur-aankaan rumaysnayn oo nebi moxamed rumaysnayn oon islaam rumaysnayn oon muslim rumaysnayn in maanta dad badan oo halkaas joogo layaaba qaarkood inay tukanayaan inay maanta amxaarkaa ay door bidayaan ay dabaroayaan ayaa halkaa laga isaan ku dhaaran karaa waxaa keenayo la yaabi maayo maxaa yeele diintana ma yaqaan taariikhdeedana ma yaqaan gaal iyo muslim waxay kala yihiinna ma yaqaano qofkaas gaal iyo muslim waxay kala yihiinna ma yaqaano marka ugu horeysa identityga waxaa la yidhahdo ahaan muslim ayaanu aqoonin qofka marka taasaa keenaysa run ahaantii wixii nabigu uu kala dagaalamay ummadiisa ayuu garaadu ku jiraa hijaab jibu garaan ku jira kala qaybsanaantii nebiga uu ummadda kala saaray oo mideeyey iyo kala qaybsan yahay saabaqadihiisii wuu hoggaansan yahay inta kitaabku u hoggaansami lahaa ciidanna wuxuu ka dhigayaa ragga qabiilkooda inay mantaqadooda ay hoggaansaan sababtiisa iyo taabtiisu marka waa kaas taasi waa mid waxa kaleetoo sheega lagu sii horeynaya ninay dinta walaalkasii yihiin oo dadka soomaaliyada diinteeda inay baabacdo ay dan tiraahdo ma wax kale aan ka doonaynin oo dadkiiba gadaal maal iyo wuxuu la taagan waa ingiriis iyo talyaani iyo maraykan iyo wixii lamid laakiin miyay dagaalaya ingiriis iyo talyaani may ma dagaalayo waayo ka soorma walaadooda ilaahay baa ii sheegay kitaabkii baa ii sheegay nabigaa ii sheegay ma dagaalaya asaga waxaan dagaalamaya waxa weeye kuwa maanta markaysaa soomaalida ah ee maantaysa annagu aanu ku magacaabayno warnoorad aan ku magacaabayno wax laalaga ay sanadad yihiina aanan jirinin ee maanta ayagu daba cararaya naloosa adeegsanaya kuwaas ayaan ayaa ayaan dagaalka ku dhacay intaa marka dagaalka usoo gudo wuxuu ku dhacaya ummadda soomaaliyeed buu ku dhacaya maxaa yeelay mid kastoon waxba istaagnin oo xataa qaantada aanay haysanin sadada usur aanay haysanin yay kala taageerayaan bitawta qabiil dadka asagoo iisa ka muganaya oo unayan dad iyo danhan u haynin waxay u daboodayaan waa kaa weeye marka dadkaasi diinta islaamkana xaggay iska dhigeen islaamna way sheeganayaan muslimnimay sheeganayaan islaamkana hogaansanay leeyihiin mujrim islaamka colaana waa daba taagan yihiin adigu shukee marka duwalaadkaas xandun oo laga sameeyey gobollada soomaaliyeed iyo xukuumadkaa laga sameeyey ee dabadiga ah waxay u adeegayaan dabcan sida soontiin taarikhda gaalada ayay u adeegayaan diinan wadunya diintii gaaladay taageerayaan adduunyadii gaaladana waa taageerayaan ayadoo aanay dowlad uga jirin arrintaa ayada waxay maanta maantaysaa gaaladu doonaya inay daa'iman kala dhaqmaan gobolladaas kuwa islaamka baabi'inayo wadaadka xerayo oo wadaadka dilayo oo wadaadka hirjayo qur-aanka jooginayo kutiyo qur-aan jooginayo oo khudbada jooginayo kuwaasay doonaya inala dhaqmaan shaqada oo laba lahaan inay bartaan ay moodayaan laakiin waa sanadkee laba kun iyo saddexdii sanadii weeye labadii kun iyo saddexdii yaa welitaa lagu fulinaya oo weliba ay reerkaa joogaan ayaa lagu fulinaya gaalada sidaa waa iskanaya inuu maanta markaysaa u fuliyo wax alla laga xariirinayaan limaada su-aal baa imaan waay dad soomaali oo aasiyada eegu yaqaan ay u samaynayan awalan waxaa laga yaaba inay ku caqiidadeedan adigu aqoonin oo caqiidadu ilaa diinta islaamka u darasho maahe waa rumayniya ku dhaqanay qow diintii gaalada qaatay adigana weli uu ku yahay faarax iyo cariga uu yahay qulubtoodii waxaa daboolay yani dembigii baa daboolay bal aana calaa qulubi maa kaanuu yaskuruun buu ilahi subxaanahu watacaala marka xaqa iyo baatilkiina ma kala yaqaanin islaamka iyo kufrigana ma kala yaqaanin wanaag iyo xumaantana ma kala yaqaanin waxa ay ku dhaqmayaana waa dadka noocaasa rabbihum addirhamku diinaa waxay gaalo kula khadibaya horena ay khadibeen ay u diyaariyeen in ay maanta markaysaa ku soo roorayaan soomaaliya oo loogu oon yahay aafis kasta oo khadibnaa ummadda soomaaliyad inay diinta ku haysatay salka ka haysteen ay og yihiin oo qur-aanka baranayo xisaabta la yidhaho wadanka la yidhaho wuu xisaab badan yahay la yidhaha qur-aanka markii la fiiriyo wadanka carabi ahan ee kuwa soomaaliya qur-aanka ugu xafiya ugu xafidaa waayadi yani waxa weeya xifdada qur-aanka soomaalida cajiib bay ku tahay inta fiqan aan laga fiiriyo dusyada loo xeebtay ku baranaya oo qur-aanka ay ku baranayaan oo macalinka aanu tafsiirka aqoonin laakiin qur-aanka xafisan yahay oo naqasta yihiin waa wax wala yaab la weeye waxa ay la dagaalamayaan oo maanta ay nicabyihiinna waxa weeyaan war qur-aankan waagii hore u geyno talyaani iyo ingiriis u daayeena rabashka noo keeno qur-aanka joojina war soomaalida lootiin inaan qur-aankii loo galin inaan dhaga xataa naftiisa ooba ninkan qur-aanka hadduu barto balaayo dhan u barto in loo fasiro waa saalasa hadhow dalbo qur-aanka yaanaan bari qur-aanka dugsiga qur-aan hala joojiyo inay maanta takfiifku uu yahay uu halkaa taagay iska daa xukun kaloo kor qabtay qur-aanka hadda joogtay tafsiirka qur-aanka hadda joogtay taagay soomaalidu ma ogataa maanta soomaalidu ma oga kitaabka qur-aanka ma dara kitaabka inuu leeyahay soomaali baa ugu soo gudayn soomaali sidee qur-aanka ma dara karta ma ogataa ummadda soomaali ma dareynin taa waxay la doonayaan shacbiga muslimka ah inay nidaamkooda kufrigaa ku dabaqaan baa intay horeba ugu dabaqeen oona shariica islaamihii iyo diintoodi midna dadaminin xagee lagu arko ummad dhan oo muslima oo diintoodi iyo dhaqankoodi laga fogeyna dhaqankooda ku dabaqaysan aqoonin oo soomaalida warkaag inuu leeyahay shareecada ku dhaqankeeda naga daayo qaanuunka aan ku dhaqan waa musiiba ku furan yani balaayo kaagadood inuu qofkii islaamka muslimka ahay oo muslimnimada sheeganayay oo la soo taaga arrintaa balaayo kaagoon ma laha gaalkaas ayaa ka safreeya maanta waxay gaalada maanta doonayaan in ay mawlaan ama ay maalgeliyaan dadka islaamka la dagaalamaya oo ducaada la dagaalamaya oo maanta doonaya inay cirib jiraan ducaada iyo diinta iyo taxsiida qur-aanka la dagaalama doonaya inay gaalada mawlaan bay doonayaan waasi ay rabeen uu soo gaarsiiyey sada sunkiisa waxaa loo yaqaanaa ninka islaamka la dagaalama nin ilbaxa wax kala garanaya ninkii islaamka haystana ama xasaasalaada tukadana waa maanta terrorist magac la yidhahdo yaqaanta ku dhegay ninkii u yeedha maanta isago diinta islaamka soomaaliya ninkii ugu yeero yeelo ummadda diinta ha lagu mideeya ninkii yidhaahda ama ummadda kayaankeeda halasooli jiritaankeeda diinta islaamka ha lagu sohleya ninkii yidhaahda waa mujrim terrorista waa dembiili waa in la ciqaabaa waa in la dilaa waa in laga takhallusaa waa in la hubiyaa ninka soomaaliya hortaag maanta inuu yahay nin aan islaamka ogolayn waa in la hubiyo wika soomaali saasay raalli ka taha maanta saasay raalli ka tahay marka waa musiiba kuwa waxaa la abuuray si ayna saa uhirjelmin mooryaanta aad ujeedaan iyo maanta waa qoolada ujeedaan waa la abuuray iskama abuurmin tawbadaas aad ujeedaan iyo dhacaad ujeedaan iyo doobkaad ujeedaan iyo dilkaad ujeedaan dawladda soomaal waa loo samey ummadda soomaaliyeed si aan dawladda u samaysnayn dadka diintooda loo qamaysto dacwadana maanta maantaysa loo baafiyo ummaduna ay noqoto ummadaan weligee jiritaan damba lahayn in loo rumeeyo ethoobiyana laga dhigo sida baabuurta mantabada laga dhigo waadacayna marka maantayso waxaa dhici karta inay istaagaan gobolladaas xukuumaad laga sameeyey yar ayaa dhici karta loona diibo kuwo kale ee soomaaliya sidaan hore ugu sheegay qabiilo mucayan waa kuwa sheeganayoo la reehiyaa in heben laga yahay laakiin horta markii la qabo remote control bay ku sugan yihin kuwaa naftigooda labaad waxa weeyaan hadafka laga leeyo dadkan inaanay marnaba dhihinin shay diinta islam ka soo horjeeda inaanay maya dhihinin shay kastoo diinta islam ka soo horjeeda lagu kulmaya inay aqbalaan waa yidhaahdaan waa sida la doonayo hadafka markaa laga leeyahay ama ragaa aan dumar ahayn waa taa wey tarbiyada lala doonayaana waxa weeyaan tarbiyada islaamka oo la kasoo horjeeday manhajka islaamka kasoo horjeeday xataa qalbiga inuu ka jecel yahay islaamka lama ogola walow diimadaaaa marka waxa weeyaan kelimad kale haddii lagu yidhaahdo etoobiya ninay raalli ka tahay muuminiintana soomaaliya marna in loo dhiibo lama ogola etoobiyana waa ogtin waxay la tahay ummadda soomaaliya dalkeeda waxa la soo saaray iyo waxa ay ka shaqaynayaan iyo dadka horoodaya iyo diintooda iyo akhlaaqiyaadkooda iyo dhaqankooda iyo suluubkooda kulli waa taqaanin dad leeyahay mutacalimiin oo juhaala waxba kala garanaynin oo aan ayagu kala aqoonin yacni wax ah iyo waxdaba aan kala aqoonin ayaa soo wada hortaagay dhammaanteed ruux alla ruuxii marka duweylaadkaa taas loo samayn doono qur-aanka taxdiidkiisay la dagaalami doonaan shareecada islaamkay la dagaalami doonaan yani waxay la daga xudubkay la dagaalami doonaan jumcaad waxay la dagaalami doonaan ummadda kayaankeeda iyo shaqada ay ku qabtay diinta islaamka o dhan bay la dagaalami doonaan waxay la dagaalami doonaan wax allaala waxay shanigiisu owdho dhan bal waxay wargelin doonaan inay yidhahdaan raggood guursan doonaan dumarkood guursan doonaan saas waa ka jirta waxay ku dhaqmayaan waa nidaamka kaafiriga ah oo ibliisiga ah oo gaaladu ay leedahay inay weligay ku socdaan ummadda soomaaliyeed waxay u ogolan doonaan daa'iman in ay ku sugnaato burburka siyaasiga iyo dhaqaalaha iyo tarbiyada iyo ijtimaaciga intabayna ku sugnaata ayay doonayaan burburkaasna waxaa keenaya leanna ummad lagula doon lagula dhaqmayo wey wixii ayadu ay aaminsanto waxaan ahayn lagula dhaqmayo wey nidaamka gaalada diintooda iyo shareecadooda iyo dhaqankooda waa muwaxad waa inaysan yahay mawduuca aan u maanay waxa weeye mushkilatu ikhtilaafi ducaati soomaaliya yani su-aasha keentay mawducaas inaan kusoo daro waxa weeye haddaad sidaa u arkaydaan wadaadadiina maxaa idiin diiday xoog maxaa idiin diiday maxaa idiin diiday inaad challenge ka samaysaan challenge inaad samaysaan maxaa idiin diiday inaad ilintilitiim soo baxtaan xaggee ka dhacdeen su-aalahaas asili dadku xaqay u leeyihiin inay yidhaahdaan su-aalahaas inay weydiyaan xaqay u leeyihiin mushkiladda imaanaysa waxa weeye mushkiladda wadaadada soomaaliyeed yani inaan ka hadlo intii la rabin markii hore laakin alxaqu yuqaal waaqicda in la sheega waa laga maarmaan wey haddii aan ruuxdadawaxa laga sicin lahaa ama nahbadooda keeni lahaa wadaadada oo midoobaahi waa qayb kamida oo hal kelimada ka duula hal maanta juhdiis u geeya maanta kala gata awlooyaadka camalka islaamiga intay gataan ku dhaqaaqa ummaddii in la cunayo cirqiraya garanaya waa lagama maarmaan maxaa yeele talyaani iyo ingiriis waxaa la dagaalamay wadaado dadaalay hogaaminayaan bay ahaayeen waxay la dagaalameen ayagaa keeneen inay saraaga ugutaan talyaani iyo ingiriis laakiin gacantooda waa laga maroojiyey markii ay timid arrintii okay mushkilada wadaadada khilaafkooda waxa weeyaan iyo camalka islaamiga mushkiladooda waxa weeye laba mushkiladood oo muruxo ka dhexeeya agtooda waa dacwada iyo siyaasadda qaar badan waxay la soo taagan yihiin wax alliyo wixii xukuumaha ama soomaaliya ka timaado madeerkada ka timaadee la dhaqankooda iyo la talintooda iyo waxlawadaagkooda waa dacwada ku yimid qofkii xukuumadaha la shaqeeyana waa in lala dagaalamaa saga laftiisaasis kala weeye qaarkaasay aaminsan yihin xaakimkana in lala dagaalamo wadaadada xaakimya xukuumada la socdana waa in lala dagaalamo ayagana balaayaduku kacba kulligood waxay abuureen mushkila daakiliya markaa mushkila daakiliya yay abuureen waa laga yaabaa inay ku daxan yihiin laakiin waxayna aqoonin asaaliibtii mar lahaayeen inay ka khaldan yihiin ayaa dhec waxaa maanta taagan oo culimadu maanta ku diidan yihiin oo icaaga ahaa kayfiyadii ay hasaasiyiinta islaamka dadka ku gaarsiin lahaayeen yay ku diidan yihiin is- isdiidanaantooduna waa mid banaanka taalo aan shaki ku jirin weeye waa garan doontaan ayadoo diinku ay waaxid yahay oo kitaabka ilahay waaxid yahay sunnada nabigana ay waaxid tahay haddana ikhtilaaf aanan qarsoonayn ayaa laga yaaba inuu caalam islaami soomaalina ay qayb ka meelka caalam islaamika ku sugan maanta dadkiisa islaamka dhexdiisa lagama helo waxa la yidhaahdo siyaasadda diin kala baxsan lagama helo san hore u tilmaano nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam siyaasadda diin kala baxsan ma lahayn diin iyo mucaamalo kala baxsan ma jirto diin iyo akhlaaq kala baxsanna ma jirto diin iyo nidaam kala baxsanna ma jiraan maxaa yeelay gaaladana uma kala baxsana gaaladu waa kuleeyihin si khilaaf dirsamaa la kuleeyihin lakin waa beentooda beentooda ay gaaladu si khilaaf dirsan ma axsanto bal waxay taagan yihiin askalku shay kasta marka qaanuunkooda u noqoto jaa-ila waxa keeni doona kana firka kugu leeya marka waxa weyan waa been weyn maxaa yeeli dadka in lagu geliyo siday rabaan dadkuna waa madalgaaray nasaaro ani waa lagu geli madalgaaray diinkuna wuxuu yimid oo ilaahay u keenay in dadka noloshooda la nidaamiyo ilaahay u keenay subxaana watacaala ama siyaasad ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama social ha noqoto ama cibaada ha noqoto ama jihaad ha noqoto ama waxa loo dhexli nolosha hogga muslimka u baahan yahay dhanina diinta nidaamyada ku timid marka arrinta ayada darteeda yaa waxaa timid aaraa kala gedisan qola waxay soo istaageen wadadii kamid a yani waa inaad fahamtaan way run ahaantii waxaa laga maarmaan ku ah dacwada inay ku noqoto mid ku qaaban keliya dadka ilaah in loogu yeelo laakiin laa digto bitariiqii hore oo qadiimka ah in la adeegsado oo taqliidiga ahaa in la adeegsado oo dadka wankuwan wax loogu sheego qof ilaa qof wax loogu sheego oo maanta maarkaysaa la adeegsado keliyata khudbada jimcadaaheed khudbada jimcada in loogu sheekeeyo siyaasadda aan looga hadlinin dhaqaalada aan laga hadlinin maanta maarkaysaa maamulna aan laga hadlinin oo laga hadlo khudbada jimca laga hadlo mawcida keliyata in looga hadlo yowm alqiyaama in looga hadlo keliyata iyo marka dhimashada keliya looga hadlo iyo waxyaala noocaasa laakiin wax kulta iyo adikaanka jumadaada waqiiqa isaga oo kitaabka xageena keenaya dadkaas kafigooda waxay dadka taagan yihiin in dadka ay fardibada sababtooda u hambaaran dadka qofkii dadkaasa in muminta loo afiyo muxaadaraad in loo sameeyo haddii la kari karo madaarisna hadda day karo macalinka kala garana u yahan jaamicaadka iyo madaariska kalaadidiinta hasubiyo dadka waxaa karo mawaadiicda dacwad waa inay ku ahaadaan keliyata tawxiidka in laga hadlo waa in laga hadlo qodobada cilmi in laga hadlo cibaadaadka salaada sida loo jiro in laga hadlo waa in laga hadlo maanta maantaysaa wixii oo aan xukunka iyo siyaasadda iyo mucaamalada iyo dhaqaalaha iyo antaabanaynin waa in laga hadlo maxaa yeelay waxaa imaanay in marka dambeeto dadkiinan abadweylaada hadday siyaasadda ka hadlaan dhaqaalaha ka hadlaan maamulka ka hadlaan maanta maarkaysa culimaisukaana xukaamka ay ka hadlaan markaa weedadu waa isdhexlaysan wax daranayna noqonaya marka dambe marka weedadu si aaya dulka yani dulka loogu dugo oo maanta maarkaysa ciidamada dulkooda looga dhaqo meelaha ha ka hadlan keliyusa wax kaliya ka hadlan qaar baa aamisan jirta qaar kamid ah wiilkada adreemay halla xakreeyo wadaad xageeyo annaga marka wadaadkaan arka jinsaada kullu yar meelaha ku xaraka oo taa xakreeyo wiilkuna waa baabiyo la xakreeyo oo mudaa geeyo marka ninka cilmigiisu gaaran hakaad arrimaha kale oo marka duruujiha caamka ha u rumeeyo laakiin aan ujeeda gelin wasaa'ilkan codka gelin fiidiyoda gelin shariirka kaleeta iyo mujallaadka iyo waxyaalahaas uu adeegsanina haka leexdo qaar badana aaminsan axzaabta siyaasiga iyo jamciyaadka iyo uulada shaqaalaha iyo dhallinyarada midowdeeda iyo ardada isudmeenideeda iyo haweenka midowdooda iyo cusmaanta waxaas oo dhan waan u dhawaanay haweeneyda rugeeyihii inuu maanta maanta maanta maanta ummadda meel ku jeenaya waxyaalahaasi maanta diintay dhaawacaysa dhibaatooyinka badan ay keenaysa wax aan la mari doona marka dambeeto yani saynukaanta waxuleeya khamrada iyo waxyaalahaas saaruntanaadka iyo wada saxba laakiin wax kale lama rubada xataa loo qabo sila saxiixa marka ra'yigaas oo aan ku musinaya waxa weeye waxaa lagama maarmaan ah marka inaan ka fiiriyo xadeeda waxyaalada amniga ka hadlaya ra'yiga waxyaalada ka hadlaya tartiibtartiib cilmi socod iyo ka hadlaya in dadka la tarbiyeeyo tarbiya xoogaa dadka dadkii la tarbiyeeyo dabcan waa ka garanaysaa markaa caqiidada dadka in laga tahiro sumaarintiyo dhulka jibiiyaadka jibiyaadka laga tahiro taasi caqiidadooda fasahaadinaysa ilaah intiisana ka fasahaadanaysa waxyaalo kala badan oo fiican waa leeyahay mucaamalaad fiican buu leeyahay laakiin waxay leeyihiin dibadda ay didan yihiin oo qofka muxtaarka siyaasiga ay daciyin tahay waa aragti waxaa kaleeto meesha iyagu ay leeyihiin ninkii ninka diinta siyaasada gala soo baxayo ninkii shala ka shaqeynay siyaasan karo kor buu u baxbaxayaa oo maanta diintu waa la geliya siyaasadiyo waxyaalahaas gelaya maanta maarkaysa qasalka qulub qalbi qalbigooda diga waxaa sabuuraysaa inuu kaalmaysto uu gacanta ku madacdiyo inuu maanta deeqiga raadiyo iyo inuu maanta manqib iyo maanta baabal iyo ka fakiro oo waxyaalahaasuu sakabaxaynin iyo ku fiican iyo wax ka fiican inuu xumaa iyo yani haday ka tirxumaaya qofki diinta insaankaasi waa ka baxayaaba iyagu leeyihiin marka marka dambana asagaa islaamka la dagaalamayo waxaa dhici karta isleeyihi ninkaasi hadduu galo diintaas oo waxba badan ka aqoonin hadduu galo siyaasadda in uu maanta asaguba diintii u soo jiiday iyo ducaadii dib inuu usoo jiido oose wax laga weydiyo diinta islaamka uu ka jawaabi kari waayo ama maanta siyaasadda darteeda uu ka leexdo jawaabtii xaq ahayd inuu ka leexdo oo meermeeraysto ayaa imaan doonta ayay leeyihiin marka dhibaatooyin noocaas oo kaleyta ah oo usoo jiidaya diinta islaamka iyo muslimiintaba ceeb badan usoo jiidaa ayay leeyihiin waa dhici karta arrinta ayada ninku waxaanu qonadou dhex galo dabcan mashaakil fara badan iyuu keenaya kadib iyo khiyaana iyuu baranaya siyaasadda ka baranaya bay leeyihiin akhlaaq badan oo faasidahu ka baranaya qofkii marka dambeeto wuxuu u noqonaya diinta islaamka magacxumo iyo balaayi usoo jiidaya ra'yiga kale ee soo qabanaya waktigaad ma dhamaad ma dhamaad okay ra'yiga ogol xoogaa yar aynu ka hadalna ra'yiga ogol wuxuu leeyahay waa in loo adeegsado wasaailka xadiidka waa in la adeegsado dacwada loo adeegsado oo xisbigii la sameeyo oo ururadii la sameeyo oo maanta ardadii la isu keeno oo shaqaalihii la isu keeno oo haweenkii la soo jiido oo sababta la adeegsado majallaadka la adeegsado oo maanta wasiilo kasta oo qayb kasta qofkii inuu miisaanka dagaalka wax ka gaari karo inuu ka qayb qaato lana dagaalamo ahlufikri baailka oo la dagaalamo qofkan fikriga baail kaa dhumaysan waa inaan miisaanka loo banaynin oo aanu daa'iman kalu noqon midka keliya hanta arrinta iyada qofka aanan diinta le haddaanu jariidada isticmaalin oo tv-da isticmaalin oo radioda isticmaalinin marka dambeeto ra'yigiisa lama imaa dadkan education kuma samayn karo dadka kuma mari karo marka waa inaanu uga teginin wasaaidka ayaga ah waa inaanu ka teginin oo u qaato wasiilo kasta oo gaarsiin karta inay soo yimaadaan fikriga baatilka ay soo yimaadaan oo gaarsiin karta diinta islaamka inuu ugu gargaaro gaarsiin karta waa inuu qofkaasi qaataa shacbiga waa inuu waxbaro weeye tashriica islaamka waa inuu ka hadlo weeye waa inuunan uga teginin mawduuc iyo maydaanka waa inaanu uga teginin nimankaan islaamka oo qofka aqoonin keliya waxaan filayaa waxuusuugayaasha ii sheegay gaarsiinay inaan ka sii hadlo mawduucan waayo waa mawduuc aad iyo aada u ballaaran run ahaantii xoogaana kusii baahan ma huwa alxallu limashtaraki soomaali ayaan doonaya markaan kaa ka hadlo inaan kasii hadlo waxaan doonaya inaan intaas iyo masaajkan hore warqada uga hadlay oo faraha badan iyo shuurada iyo cidda ahalka wal waa mawduuc kala weeye sidaan hore loo sheegay waajib iguma aha inaan ka hadlo intoo dhan kulligood laakiin qolyaha qaran in lagu keeno maanta maarkaysaa wasaailkaas oo oo sida maanta ay axzaabu quwa albaaila ugu tartamayaan gabalka in lagu tartamaan qolyaha gobol dabcan qawaacid fiqhiya oo asaasiya ayay xusan marka qawaacid fiqhi islaami ama usul fiqhi islaami oo mawduuca ku lugsan inaan soo qaxiyo ayaan doonayay laakiin waqtiguma hayo iminka sida muuqata waqtigii kale inuu ilaahay na gaarsiiyo yaan ra'yiga labaad iyo hulul ay ayaga u qabaan ayaan kaga hadli doona insha alla waa mawduuc aad u ballaaran oo lamaamaarmaan ay tahay in la mideeyo ra'yiga wadaadada haddii la helo ummadda in looga reebo bedilna loo helo hogaanka qaloocan ee ummadda la soconay waxaa anu soo qaadaya lagada ra'yiga wadaadada ay qabaan waxaa ii muuqata in lagu keeni karo iyo aniga ii muuqata in la midey karo ayaa ii muuqata mushkilad kastaana ay leedahay xalli haddii sidaa lagu guulaystana inay ummadda u noqon karaane ka fuji karaan dadka hor orday ama dadka hor orday miyaad ortaa ninkii soomaaliyada maamahay ee yidhi ariga markii la qasho dadku hilibka waa kala yaqaaneen nin wuxuu arkay hilib isagu saa u taagtaagay kala soo baxay dawladuhu markaasuu yidhi war dawladu hidaa waa u adag tahay hilib kale ka raadsan hadda wax laysku jira iyadaa ugu danbo hilbadooda laga doorto bacdu hilbadooda laga doorto bacdu hadda nimanka hororaya soomaaliya waxay leeyihiin oo wax naga naqaanaa ma joogaan wax naga naga fiican ma joogaan bay yidhahdeen saasa calanana yidhahdeen ummadda soomaaliyeed oo waladooda ku jiraan calaa lisaan alxaal waxay ku yidhahdeen waa runtood waa runtooda ku yidhahdeen haddii ummad marka aanay waarinteeda aanay ku gebagabaynin arrinta ayada waa inay wadaadadu ay helaan xalliga aan sheegay daba orka ay daba ordayaan dadka ay u daba ordayaan inay istaagaan yaraha oro hal maqaar loo wadayoo kaleeto masacla weyixiyoo kale soomaaliya ka daba waaranin dadkan ay ka dabaordayaan waxay yihiin gadaal inay u eegaan alla maxaamidna aggarabta hadalkaa malay meesha fadhiya maanogahaysaa allo maxaamidna halkaa fadhiyo oo la maxaa geliyey inuu ka hado nimanka laakiin ha ogaado ummadda muqaabilka inay ku gowracanta halkaa ha ogaado inay halkaa ku gowracantahay ummadda mustaqbalkeeda inay halkaa ku gowracantahay ha ogaado kaasina ha ogaado waxa ay dilaya diintiisii aakhiradiisii inay tahay ha ogaado inuu dilayo jiritaankii ummaddiisii dalkiisa inuu dilayo ha ogaado inuu qofkaasi aan waxba kala garanayn walow shahaadaha haysa haysa ogaado inaan waxba kala garanaynin saasaan galabka leeyahay ra'yiga wadaadada dambeeto ee ogalku ee la maydaanka waa inaanu dhex galnaa ra'yigooda in la xusuus mudan yahay wakti umahayo iga raalli ahaada haddaan wakti kale u hadlo ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala wabilaahi tawfiiq wasala allahu calaa sayidina muxamed
وإذا كان الله يغفر ما دون الشرك وكان القول على الله بغير علم أكبر منه القول على الله بغير علم أكبر منه نعم يا أتوقع نعم
masaladan marka waxa weeyaan alqawlu cala allahi bigayri cilmin washirku billahi ayuhuma akbar ayib ida lam yushrik alinsanu cala allahi lam yaqul calayh ataquluuna cala allahi ma la taclamuun qurayshkaasa ku lahaa qurayshna qad ashraka marka qofku kuma dhiira karo marka ugu horaysaba alqawla cala allahi kuma dhiira karo إذا كان يعرف الله سبحانه وتعالى hadduu ilaahay dhowrku garanayo oo cadamadiisa u garanayo oo u garanayo khatarka ay leedahay ilaahay wujuudkiisa in la inkiro القول على الله هو أكبر الشرك maxaa yeelay qofkaasi ilaahay markuu ku been abuuranayo hadalan ilaahay abuurin iyo waxa ilaahay in uu leeyahay ilaahay ku been abuuranayo ilaahay waa inkiray qofkaas maxaa yeelay qofka waxaa ku filan keliyata inuu istaago oo waxaanu cilmi lahayn oo ka istaago yidhaahdo laa adri laa aclam imaamu maaliga loo keenay baa la yidhahdaa masaa'il fara badan xaggaa iyo looga keenay afghanistan markaasu wuxuu ka jawaabay wax yar aad u yar yo ka jawaabay wuxuu yidhi intaasaan kuu soo socday maxaa su-aalaha iigu celiday oo aad igaga jawaab weyday waan kaaga jawaabay buu yidhi jawaabtaadu maxay tahay buu yidhi waxaanan kaaga jawaabin ma aqaano weyo jawaabtay wixii aanan kaaga jawaabinin ma aqaano waayu jawaabtay marka qofku inuu ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu dhihinin inuu ilaahay baa yidhi ku uu yidhaahdo ama wax ilaahay yidhi oo inkiro yidhi ilaahay ma dhihnin waxuu ilaahay xalaaleeyey inuu yidhaahdo ilaahay baa xarimay waxuu ilaahay xarimana uu yidhahdo ilaahay baa xalaaleeyey alqawlu cala allah inuu qofka maanta ma arkaysaa fatwada noocaasa bixiyaan waa khatiira lilgaaya marka qofkaasi waxay u bahanta mawduuca in laga niqaasho marka masaa'il fara badanaa ka dhex baxaya runtii arrintaa iyada alqawlu cala allahi qofka odhanaya ma jahlan buu ugu been abuurtay waaba jahlan way tahay saxiixa ma camdan buu ugu been abuurtay oo inuu ilaahay ku been abuurtay u khasaarintaa iyada ah ma waxuu ugu been abuurtay ouna garanaynin wuxuu maha ka jawaab markaasuu ilaahay ku been abuurtay maxaa yeelay shay ilaahay xalaaleedu qofka yidhahdo waa xaaraam ilahay waa ku been abuurtay marka ma ijtihaad baa ugeeyo waysan ogeyn inuu ilaahay ku been abuurtay oo taxliil iyo taxriim loola yimi walaa taquluu lima tasifu alsinatkum lkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi alkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun bu yidhi ilahi subxaana watacala marka waxay u baahan tahay in la kala saaro masaa'il fara badan oo u baahan weeye runtii in laga niqaasho oo kelimad kastoo qofka uu ku dhawaaqo xukun bay leedahay shareecada islaam kelimad kasta xukun bay leedahay shareecada islaamka kelimada ayada a marka maxaa yeelay diinta islaamku ictibaar bay siidaa alqawl waalkalima ictibaar bay siidaa ictibaarku waxa weeyaan qofku kelimad qawl oo yiri ayuu islaamka ku soo gala laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah waa qawl qofku inuu ilaahay ku kufriyo kelimatu lkufr oo ku dhawaaqana islaamka uga baxa iyada kelimatu liijaab wlqabuul oo nikaaxii ku saabsan cirdi qof oo maanta markaysa ka xaaraanahayo ugu xalaalowda kelimatu talaaqna qofkii xalaasha uga hayo uga xaaraantinimowday marka waxa weeyaan kelimadu diinta islaamka ictibaar bay ku leedahay asaasi qowlkuna wuxuu ku leeyahay ictibaar ictiqaadkuna wuxuu ku leeyahay ictibaar marka qowl iyo ficil iyo ictiqaad intiba diinta islaamka ictibaar bay ku leedahay marka waxay u baahan tahay alqawlu cala allah in miisaankeeda la saaro dabcan shirkiga haddii la yidhaahdo ilahay wixii ka sokeeye waa dhaafa haddii alqawlu cala allahi ou yahay macsiya wax oo ijtihaadaadka kale ku saabsan waa dhici karta laakiin inuu qofku ilaahay ugu qasdo inuu ku beeyo yidhah ilahay dembo sheegay inuu yidhahdo ilahay dembo sheegay inuu yidhaahdo marka ma shirkibay noqonaysa mise kayr shirki bay noqonaysa waa masalo u baahan weeye waa min baab alcaqiida weeye waa mas'aladii u baahan weeye marka laga hadlayo yani maanta ma arkaysaa maxaa qofka ku gaaloobi karaa in la yidhahdo صaxiix ilahi waa ley subxaanahu watacala wayaqdir maa duna dalika liman yashaa marka waxyaalahaas ku saabsan waxau dhaafi karaa marka ma qawlba ou dhaafaya laakiin aan qowlkaasi shirkiga oo ka sokeeyo macaalkiisuna aanu ahayn shirkiga ma ficil ba oo aanu ahayn ficilkaasi shirki aanu keenaynin maxaa yeele ficilka qaar baa keenaya waxaanan qawl ahayn oo keenayaa jirta maanta marka shirkiga keenaya oo hadduu saliil ku surto qofkii uma baahna in la yidhahdo muxuu keenaya gaalnimu keenaya marka waxay u baahan tahay arrinta iyadaa in la kala fasliyo ayay u baahan tahay duuduubkeeda markii la fiiriyo ayuhuma akbar dabcan dembi ka weyn badan ashirku billahi ma jiro alqawlu cala allahina fiihi tafsiil wabillahi tawfiiq
Gracias. marka waxaan ku soo saarnay marka baabkana oo xuseeyaha ama sheekha ama dadkiiwaa ku saarnay inaan uga faa'iidaysano insha allahu tacaala marka hal su-aal hore ha soo baxday iyo hal walaal wuxuu saalayku yahay dhowaan ayaan tegay soomaaliya waxaan la kulmay laba masjid oo isku dhow oo midna jimca laga tukanayo midna aan laga tukanayo marka ujeediyey waxay yidhaahdeen shaaficiyada ayaa loo xirnaa ilaa afar qof oo mutiyiina la helo oo degan inay marka taas maskaxda noo faadeeyay inaan ku faa'iideeyo
أوائل قبل كل شيء شروط شاكلين تجيين أربعين رجالا أحرارا مقيمين أي تجيين ومثل اجتهادين makuwan saxee hudbada waxaan saxaysaa laba qof iyo wixii ka badan mac waa kaan saxaysaa qof waa ebal iyo qof dhegaysta haddii la helo waa saxa hudbada wixii ka sii badanna waa ziyaadaya marka sidaa darteeda amaa qofku inuu musaafir yahay makuwan saxay kuma ansaxayba muddada kaleeto weeyaan haddii marka dadka muslimiinta meeshaa joogaay ay masjid jaamica leeyihiin أول الطهر ويقول لك لك هتم إذا أولا وقبل كل شيء مثل لك لك هتم إذا وحوي ولك أنك قالت الهدوء حديثة ماري الأهيسة ما سيرنا أنا ولا قادمين يلقى كان مثلا مركز يري لي مركز كينا موضع قادم مركز ثانية دبر وكلا يسوع يا جوده maxay samaynaya mas'aladaas haddii dadkii hore tukadaan dadka dambe banaanka ku tukan haddana jimco kale ma tukan karaan oo khatiib ma samaysan karaan waa masalo sooma afartan ka badan laba boqol oo qof mees joogta meeshuna konton qof ka badan ma qaado khudbada jumcad waa laadiyey culimadii marka waa kala saareen fatwadii markaan ugu dirnay majmacu lfiqh alislaami haddii ay maqlayaan dadka banaanka taagan khatiibta khudbaysa bay maqlayaan khudbo labaad ma samaynayaan bay yidhaha haddii aanay maqlaynin way samaysan karaan bay yidhaha bal xadiidka xagee lagu daaweynaya marka ahaa meel sariixa in lagu tukada laba khudbo hindi waxay yidhahdeen hadafka khudbadu waxay qofkaani inuu maqlo oo mawcdada ku intifaaco sidaa darteeda marka masaladaas welina maanta ma arkaysaa baksigeeda wuu sii socdaa waayo laba ra'yi qolna waxay ma banaana qolna way banaanta ay ku jawaabeen markii masalada loo dhigay laba ra'yiba way soo cuseen sidaa darteeda haddii meesha marki jaamica ku yaal dadkana uu qaado kulligood waxa waajib ka misaajka jaamica ku tukadaan allaahuma inuu misaajka jaamica ay haystaan ahlu bidca inay haystaan ahlu shar inay haystaan aan salaada gadaasheeda ku ansaxaynin oo kale markaa dadka kaleeto waa ku tukan karaan meesha kaleeto u dhow waa ku tukan karaan cudur sharcigeed waa isaan marka masalada marka sidaa darteeda ninka wuxuu yidhi meel lagu soo arkay laba masjid oo isku dhow midna lagu tukanay midna lagu tukanay arbaciin ayna uxadideen masaladaas ijtihaadi way arbaciina dukuuran maanta axraaran muqiimiin waa masala ijtihaadiya qofka mariidka dabcan kuma waajibin musaafirka kuma waajibinin maanta xadiidka kuma waajibin xadiidka soo keenay nisaaiga kuma waajibin waalimajar kuma waajibin bay xadiidkaas sidaas uu kusay marka sidaa darteeda sababta oo ay ugu tukan waayeen ay u kala tukanayaan waa maxay hadduu masaajidku qaado asaan ahlu bidca haysan halka masaajid inay kuwa tukadaan ayaa u banaan haddii ahlu bidca ay meesha haysto masaajidku weyn ay haystaan masaajid kale inay ku tukan dadka ahlu bidcada ahayn ayaa u banaan wabillahi tawfiq aniga fahamkeeda waa sidaa wey
waxaa mar walba soo lamaantaa oo dadka reaalka waxaa madaxooda waxay ku soo ahaantay ducooyin ay dadka munaafika ah ay ku dhaceen iyo ruuxa hawlada markaas waxaa ka codsanaya insha allah sida walaalo soo maray in si caamay ku xaasilada oo ugu dhaceen iskaas sida waxaa ku dhaceen in si ubaanaya ayaa xasuusanaya ee dhexdeeda caafimaadkiisiyo reer soomaaliyeed soo walaalaha kamida ayaa inoo qiimo qabtay in ilaahay ku qaadanayaaado ilaahay ducahaasi duceeya dad kale oo xasuusanaya ayaa sidoo kale ducadii soo qabtay marka insha allah
ilaahay subxaanaه watacaala isaga afuura isagaa raxiima isagaa caafimaadka haysta siduu cudurka baa isaga u keenay ilaahay intaa buka ilaahay caafiya subxaanaه watacaala qofkii muslima oo dhibaatoon ama meeshan ha jooga ama haka maqnaade ilahay jidka u tabanaya haka qaado subxaanaه watacaala qofkii cudur gaara ka cabanaya ilahay cudurkaa gaarka haka qaado caafimaadka ugu bedelo subxaanaه watacaala dadku qofkii muruq ay haysato oo hammi iyo ami au haysto ilaahay hammiga iyo amiga haka qaado subxaanaه watacaala ilaahay kuwii diinta ka lunsan ilahay diinta hakusoo hareeye subxaanaه watacaala kuwa aan diinta ku dhaqmaynin ilahay diinta ha u niceeyo subxaanaه watacaala kuwa islaamka haystana ilahay ha ku sii sugo subxaanaه watacaala ummadda dhibbaa haystee dhibka ilaahay haka qaado subxaanaه watacaala ummadda dhibbaa haystee dalkoodiina ku haysta dalka gaaladana ku haysta ilahay dhibka haka qaado ummadda ilaahay khaaliqaha subxaanaه watacaala asagaa wax walba agtiisay jaas ku yihiin ilaahay khayrka ummadda ha siiyo ilahay dhibka haka qaado ilaahay subxaanaه watacaala wax alla wixii oo ku ah dhib ku ah ilahay dhibka umadda haka qaado wixii khayr oo raadinayeen ilahay khayrkaa ha siiyo waa makti iyo caro ilaahay baa laga yaabaa ilahay carada ha naga qaado ilahay carada ha naga qaado subxaanaه watacaala qoysaska waxaa laga yaabaa oo khilaafaadku soo dhexgalay iyo dadkaan inay maanta waxay ku dhaqmayaan qaarkood ay soo jiitaan ilahay addoomaha ma dulmi wama allahu bidallaama lilcabid buu ilahay yihi subxaanaه watacaala dadka waxaan faraya marka la toobad keenaya marka ilaahay la baryaya qofku inuu ilaahay ku toobad keena ka horeysa xikmadda aad u aragteen ee qofku marka roodoonta la samaynayo imaamku waxaa la yidhahdaa waa inuu amraa dadka inay saddex maalmood soomaan marka hore waa inay maanta maarkaysaa ka fuqaan macaasidii ay ku jireen ka fuqaan waa inay haddana dharkooda bidlada qaataan markay ilaahay ay u tukanayaan ay baxayaan maxaa sidaa loo samaynaya qofku inuu tusiyo ilaahay inuu u baahan yahay naxariistiis dadku inay muujiyaan oo ay ka fuqaan macsiyada ay ka fuqaan marka ugu horey marka ummaddii waxaa laga yaabaa inay ku sallidan tahay waxyaalihii ilaahay ugu caroonaya inay ku dhex jiraan oo taageerayaan mid diinta ilahay la dagaalamaya ilahay balaayo ku sallida waxaa laga yaabaa inay qaad ka ganacsanayaan gurigii qaadki iyo balaayo isku dhex jiro humuum iyo balaayo waa lagu sallida waxaa laga yaabaa guriga qaarkiisa inay khamradii cabayaan humum iyo balaayo waa lagu sallidaa qaarkood inay wax suugaa cunayaana dhaca humum iyo balaayo waa lagu sallidaa qofku waa kuduma mararka qaarkood waa kuduma in lagu dhaqmayo been iyo balaayo iyo in lagu socdo ayaa dhici karta dadku waa inuu toobad keenay waa inuu qofku yidhaahdaa meelka laygama hayste macaasida aan ku dhex jiro aniga yaa waxaan igu yimaadeen ilaahu adaan kuu toobad keenay ilahu abas mushkilada aan ku sugan maxaa yeelay wama allahu bidadaa min alcabiid waa dhici kartaa qofkeena cudurkuda oo imtixaanan lahu waa dhici kartaa qofku waa inaanu markaa cabaninin ilahay inuu ugu safro wey marka sabirku iyadu meeshiisa ay tahay laakiin qofkaan muslimka waa inuu marka horeyso wasaailka ilaahay qadabkiisa iyo balaayihiisa u keeni karto qofku inuu ka hara marka ugu horeyso waa dhici kartaa qofku yani saxaabadii ridwan llahi tacala calayhim ajmaciin yowma wadal waxa ay ku jabeen muxuu ah wadaalatin waa reebanimadii reebanimo ka basanay nimankii rumaadda ahaa ku dhaqaaqay saasay ku jabeen qul huwa min cindi anfusikum buyuri ilahi subxaana watacaala maanta ma arkaysaa minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira maalinkaas hor maanan ogeyn jirin qaarna inan laga midin oo addunya doonaya maanan ogeyn jirin saxaabada marka waxa weeyaan bani aadamka daa'iman qalbigiisa gashac iyo halac iyo waxyaalo fara badanaa ku jira ilaahay ha loo toobad keeno subxaana watacaala intiina cabanaysa iyo inta kaleetoo meeshan ka maqan oo jiran iyo intiina maanta murugaysan iyo intiina ilaahay ka rabta inuu gargaaro ilaahay subxana wa tacala xaggiisa ka caawiyo subxaana wa tacaala wax alla wixii dhib ah oo qofkaa ka haysiyo guud ahaan ummadda haysta ilaahay intaba ha ka qaado subxaana watacaala wiilka xanuunsanaya allah ha caafiyo gabadha xanuunsanaysa allah ha caafiyo qoyska isku qacsan ilaahay ha heshiisiiyo qoyska dhibkiiyo rafaadka haysta ilaahay ha- ha- ha- ha isku soo dumo ilmaha lumay ilaahay ha soo celiyo dadka inxiraafoo diinta ka ereer ilahay diintooda ha ku soo celiyo ilaahay subxaana watacaala dadka xaqdigu ka dhac ilahay xaqdiga ha ka saaro walaaltinimo diinta iyo islaamka ilaahay ha ku soo celiyo ilaahay hana garansiiyo inaanu xaaraanta ka fogaano ribada iyo balaayada ilaahay naga fogeeyo dad badan baa guryihii ku qaatay morgage iyo balaayo morgagka ha laga hado qaar waxay kuleeyahay sheekh hebel sheekhuulqardaawi baa ogolaaday in gurihii lagu qaato ribo oo ma rasuul baa sheekhuulqardaawi ma rasuul ba maya rasuul ma haddaa ka hari weyda bal waxaad yeesan intay utagtaan waxaad tidhaahdaa kitaab kaasa qorta la yidhaahdo fawaaid اlbunuub rib alxaraam isagaa qoray fawaaid اlbunuub riba alxaraam wayquradiyo shirshaki wayquradiyo sida dowal eedantaa way ku hubiye shahaadaat اlistismaar iyo bangiga mucaamalaadkiisa iyo ribada bangiga laga qaataa inay xaaraam tahay iyo ku qoray maantana wuxuu ku leeyahay agtiisa waa xalaal ee hal la qaato bal intay utagtaa waxaad tidhahdaa war kitaabka adaa qore waxa aad ku hadayda hadayo waxa aad ku qortana waa si teeriya istiraaciya ma markaa kitaabkan qortaad waalnayd mase haddaad waalantaa weydiiye ha yani ilaahay hay garantiyo maalin aan fadhino inaan akriyo waxa uu ku qoray fawaaid lbunuub rib alxaraam etizat waan akriya kitaabka xarfan xarfan ayaan u akriya marka maanta fataawida oo wado waa in laga fiirsado wy waxyaalahan maanta maarkaysa uu ku hadlayo gaaladu cudwiga waa la sii karaa qofka bani aadamka gaalku waa sii karaa iyo waxaan laga hadlayo waa guursa karaa naagta gabadha muslimada gaalka waa guursa karaa iyo waxyaalaha laga socday maanta morgidka lagu qaadan karaa allooga dagaal u noqda kitaabkaasoo kore qof walbaana waa heli karaa ha aqriyo ha weydiyo su-aashaas ha yidhaahdo war kitaabkaanaad qortay adigu sana waad fatwoonaysaa iminka dadka guryihii qaaqaad leedahay ma waxa kitaabkan ku yaalo dhana kulligood baaqi oo haddaad koosanta mase markaad kitaabkan qortaad sax ahay intaasaan idin leeyahay qofkii kahari waaya oo marka intay saanda tiro dhammaan yidhaa kitaabka ilaahi iyo sunnada nebiga iyo axaadiista soo aroortay iyo hujooyinka ku xujaysanayo ku radiyey sheekh sheekh santowi asaga uu ku radiyey ow yaan la qaadan buu yidhi yaan la qaadan buu yidhi maada yasnac lm muslim isaga xawaanka su-aashiisa wey maada yasnac lmuslim markii ay soo timaado fataawiya wاlana maada yasnac lmuslim ida qudaarabat amaamahu lfataawa hadday fatwooyinka uu bixiyaahi ou helaaha ay khilaafaan iskoo yimaadaan muslimku muxuu samaynaya ayaakudu bira'yi mujrimiin almuxarimiin am bira'yi lmulxidiin ayaakudu bira'yi lmuftiin asaabiqiin أم برأي المسكين الحالي أيأخذ برأي المسكين الحالي نفسه برأي تنطور الدنيا هذا سنة تسعة تسعة وثمانين أم برأي من سبتمبر سنة تسعة وثمانين وبعبارة أخرى أيأخذ برأي المسكين الحر أم برأي المفتي المضغوط عليه ninkii la dabdiyo la yidhi qaado lacaga ma hala siiyama xukun ha lagu nasiimuu qaadanaya waljawaab ina almuslima alxariisa calaa diinihi isagaa qoray markaa qofka muslimka ee diintiisa xariiska u ah laa yaakudu ila bima qaama calayhi daliil sharciy laa yaakud ila ma qaama calayhi addaliil sharciy ma qaadan karo qofka muslimka ahi ilaa wax kitaabka iyo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam daliilkooda ku dul istaagan mooye min ayi mucaaridin muctabar وإذا لم يطمن لم يطمئن قلبه إلى دليل مقنع وحار بين الأقوال هدان الدليل مقنع عنه لمن أقواتنا أي سأكون الفدوه وتكافات عنده الأدلة أو لم يكن له أي قدرة على الترجيح فيما يختلف فيه أهل العلم فعليه أن يأخذ بقول من يثق بسعة علمه وقوة دينه من أهل الفقه والورع والاعتجاج الذين يعصمهم الله فقههم من العلم بجهل waxaa weeyaan qofka midna sidaasa ku cadiyo diinkaaga nina loogama dhigi karo fulaan a yiri lagama dhigi karo diinkaaga دينت ودينت كتاب القرآن وسنة النبي قوية وإلي جدت الجوكدان والله هدات رعدان نكي إلي هذا نكي إلي ربضا حلال هدات رعدان والله وحاسو كفر ميسان مركو إلهي ليه هي ها يربي الصدقات آه يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم آه إله سبحانه وتعالى القرآن تقول لنا عجلته رحمه الله ربنا طبعا إذا قياتا وأحل الله البيع وحرم الربا بعد تحريم الله إلى ما تحرم الربا كذبه قتل إلى حلال افترى على الله عز وجل افترى على الله عز وجل وقال على الله قولا غير صحيح وإن رباتان قد تأتمكنه هذا إذا كفورين والله منك الراعة أو كتاب القرآن كان تخلف خلافة حديث الرسول كان خلافة شيخ فلان أسلا إيري أسلا شيخ فلان كي أفتت وضوء الجريس الناس وكتب هنا يطلب الدعاء وبالله توفيق